waa hagaag dhegeysan idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan radhiyo suban kuna soo dhawaada xubinta wargeysid waxyaalaha kala duwan ee qoraan oo subax waliba halkan si toos aad iga dhegeysataan marka laga reebo sabtida iyo xadda wargeysada kale daily nation the standard dhegeysanayo subakada nala socodsiin doona adigana qeybaha dambe fursad kuu siin doona saaka sida kuwa berse kusoo kacda maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan radhiyo suban ayaan leeyahay waxaana markaasi soo wada dhegeysan laanta afka soomaaliga b b c da v da tafsiirka qur-aanka kariimka dhegeystal iminkan waxyaalaha wargeysada kala duwan ay qorayaan haddaan markaasi ishaan la fiirino ishaan la dulmarna dhegeystayaal aan ku hormaro dhegeystay xalay iyo shalay maxaa markaas aada loo dhowr sugayay qorshaha markaasi dowladiisa doonayo inuu ku hogaamiyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto isagoo markaasi qodobo dhowr ah inuwaa qodobo aada u badan markaasi soo bandhigay ilaa iyo toban qodob iyo waxyaalaha markaasi dowladiisa dooneyso inay ku tilaabsato ayna qabato sidoo kalena ee kenyaanka ay wax oga qabato siyaasadiisa sida markaas wargeyska saaka halkan ay ku qoroqorayaan wargeysyada kale ah the daily nation the standard wargeyska waxay halkaa faahfaahin iyo macluumaad faraba dabcan uu ka qoraya qorshaha markaasi iigsiga doonayo inay markaas ku tillaabsato dowladiisa soo socoto oo haddii markaas dadka shacabka ay doortaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto wargeyska faahfaahin bogiisa afaraad shanaad iyo kaga bixi balse marka hore aan ku hormarno intan qorshaha dhegeystayaal iyo waxyaalaha dabcan uu soo sheegay ama uu soo bandhigay xalay balse halkan wuxuu marka hore ku bilaabay deymaha wuxuu leeyahay we are in adept hall dabcan waxaan ku jirnaa dabcan moosha halka meesha marmeertada ayaa iminkan dhanka deymaha oga jirna wuxuu leeyahay waxaa tani ay nooga dhigan tahay in markaas aan soo aan soo amahasano lacaga ama deyma aan soo codsanno taasoo iminkan lacagta deymaha wadanka lagu leeyahay ay aada u tiro badan tahay sanad maaliyadeedka weliba lasoo saaro sanadka ama saddexda sana lasoo saaro saddex jibaarkeeda anagu leeyahay ayaa lagu leeyahay wadanka ayuu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka waxaana lagu tilmaamay ilaa iyo sagaal trilyan wadanka wuxuu leeyahay taasi waa tan dowladda markaasi ama dadka shacabka lacagtooda oo taasi aan u suurtogelaynin sidoo kalena sii dheeranayso lacagaha deymaha in haddana ay sii bataan bixitaankoodana sidoo kale sii adkaanayso wuxuu sheegay in baahida faraha badan ee la qabo wadanka ay marka koowaad ay ka tahay marka labaad iyo saddexaad ay tahay deymaha iyo weliba qorshaha nidaamka wadanka markaasi aan wanaagsaneyn oo qorsho qaldan wadanka markaas ku socdo taasuu sheegay in isbedel xoogan keli uu ku dhaqaaqi karo ama looga gudbi karo markii xalkeeda wadanka la helo ama xalkeeda keli loo heli karo markii lagu saabjiro deymaha faraha badan iyo amaahda faraha badan ee wadanka markaas qaadanayo iyadoo sidoo kale wadanka imikan uu marxalad adag ku jira dhanka dhaqaalaha sicirbararka nolosha oo markaas aada adag haddana madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto qoyshihiisa hiigsiga sanad dabcan dowladiisa ka bilaabata labada kun iyo saddex labaatanka waa sida wargeyska markaasu halkan ku qoray saake wuxuu sheegayaa in uu ku tilaabsan doono arrimaha qaar oo iminkan dadka ee aada markaas ugu adkaanayso waxaa halkan dhegeystayaal ilaa iyo tobanka qodob oo markaasi aan soo qaadanayna madaxweyne ku-xigeenka halkan wargeysyadan aada saaka oga faahfaahin iyo macluumaad fara badan ay kaga bixinayaan kow halkan waxaa laga hadlay waxaa loo yaqaana dhegeystayaal lacag aada u tiro badan oo markaasi sheegay in la doonayo in qasnada miiska markaas lasoo saaro sanadkiiba si wax loogu qabto culinyarada ka taagan iyo sidoo kale beeraha iyo waxyaalaha loo yaqaan insecurity waa dabcan in food insecurity culinyarada wadanka ka taagan iyo beeraha waxsoo saarkooda baxrimintooda kuwaasoo sheegay inay keliya halkaasi laga geli karo wadanka laguna dhisi karo waxna waxa looga qaban karo iyadoo markaasi loo adeegsanayo dabcan beeraha yaryar iyo weliba lacagata lagu taakuleynayo si wax soo saarkooda markaas loo dareemo loona arko iyadoo uu sheegay inay keliya ku xiran tahay in wadanka barwaaqo uu ku gaaro wax soo saarka wadanka laga shaqeeyo weliba khaasatan dhanka beeraha waxauu sheegay inay waxna noqon doonto markaasi la cuni doono gudaha wadanka gudihiisa halka qaarna markaasi loo iibgeynama loo iibgeyn doono wadamada kale si dhaqaalaha wadanka markaasi sare uusii kaco cuntoyaradana markaasi wadanka ka taagan iyo bacriminta uu sheegay in qiimaha markaasi dhimistooda wax badan laga dhimi doono si ay marka hore wadanka iskugu tiirsanaa sidoo kale noqdo in iskugu filnaado wuxuu markaasi madaxweynaha sheegay in ay keli lacag u baahan tahay gaaraysa ilaa iyo laba iyo konton bilyan waa lacag aada u tiro badan dhegeystayaal oo doonaya in lagu qarash gareeyo laguna taakulayo dhammaan dadka beeraleyda guud ahaan wadanka meel walba ay joogaan halka qodobka labaad wuxuu halkan kaga hadlayaa dabcan ganacsatada yaryar small business kuwa loo yaqaano sanadkiiba wuxuu sheegay in loo qoon qoondeyn doono lacag gaaraysa ilaa iyo konton bilyan oo lacagta dalka waa lacag ayada aada u tiro badan waxaana markaas la sheegayaa in wax soo saarkooda isku filnaanshahooda iyo sidoo kale taakuleyntooda inay markaas iska enditiri doonaan sidoo kale noqon doonto mid fursado fara badan ay u heli karaan oo sidoo kale noqon doonto mid isdhexgal xoogan ee ganacsiga markaasi ay dadka dabcan ganacsatada isweydaarsan doonaan ama isdhexgali doonaan sidoo kalena ay ku yaraan doonto shaqala-aanta wadanka markaasi ka taagan kuna sheegeen in waxsoo saarkooda cid waliba loogu taageeri doono lacagtaasi si wax markaas ay uga qaabsato ugana noqoto mid cid waliba iskugu filnaato waxaana markaas la sheegayaa in ganacsatada yareer ay wax badan uga difaaci doonaan sida hooyada markaasi khudaarta iibsato hooyada markaasi caanaha iibsato hooyada markaasi bujirka ama hilibka iibsato hooyada markaas wax waliba cid waliba dabcan ganacsatada yaryar haysato ayaa markaasi sheegay in fursadaasi ay heli doonaan sidoo kalena ay ka gudbi doonaan culeysyada iyo weliba nolosha markaasi adag ee wadanka imikan uu ku jiro waxa uu sheegay in la heli doono affordable house every year sanad waliba waxaa la heli doonaa guuro markaasi qiimo jaban guuro markaasi lagu tilmaamay in new ah la dhisi doono oo cid waliba markaasi kaga faa'iideysan doonto ilaa iyo sida markaas uu sheegay khudbadiisa xalay markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka uu dabcan uu ka jeedinayay sidoo kalena wuxuu tilmaamay in laba boqol iyo konton guryo cusub waa laba boqol iyo konton kun oo guryo cusub sanad waliba la dhisi doono kuwaasoo ay kaga faaideysan doonaan kenyaanka dhammaan cid waliba ay heli doonto in markaasi guri qiimo jaban guri wanaagsan guri markaas ay ku noolaan karaan inay markaas ay heli doonaan waxauna sheegay intaasi loo heli doono halkeeda halkeeda la helay sidoo kalena ay fududahay keli in wadanka markaas ku tilaabsado wadada hiigsiga markaas waqtiga in badan uu doonayo inuu ku tilaabsado mase uu gaaro waxaa wargeyska sidoo kale halkan uu qoraya dhegeystayaal mandatory waxaa qasab laga dhigay dhegeystayaal arrimaha caymiska ee caafimaadka ama caymiska caafimaadka n h i f oo markaas madaxweynahu isagana aada usoo hadal qaaday kuna sheegay in cid waliba markaasi ay kaga faaideysan doonto kaarka caafimaadka n h i f kuwaasoo cid waliba iskaga daaweyn karto qaliin ay ku gaari karto bukaanjii bukaan socod dhammaan cid waliba fursadahaas u heli doonto waxa uu sheegay in keliya waxyaalaha markaasi kenyaanka iminka ladala dhacayeen qiimaha faraha badan ee lacagaha isbitaalada sidan aysan awoodi karin balse uu sheegay in cid waliba kaarkeeda loogu shubayo lacag markaasi ku filan oo cid waliba isku dabcan caafimaadkeeda ay si dhow ugula socon doonto ayadii caruurtooda ama dadka caruurtooda oo qoysaskooda kala duwan dhegeysta sida wargeyska saaka halkan uu ku qoray boggiisa afraadii shanaad macluumaad fara badan oo kaga qorayo arrimaha iyo qorshaha hiigsiga markaasi madaxweynaha dhegeystayaal madaxweynaha sidoo kale wuxuu halkan qodobkiisa afshanaad wuxuu leeyahay set up settlement fund dabcan waxaa loo lacag markaasi loo qoondeyn doonaa dadka qoysaska aan markaasi tabarta lahayn sidoo kale aan guryo aan lahayn oo sidoo kale aan heli karin guryo ama sidoo kale dhul aan heli karin kuwaasoo sheegay in loo iibin doono dhul sidoo kalena ay degi doono loo habeen doono qoysaska dhammaan waxaana markaasi diiwaanka lagu dari doonaa guryahaasi in ayaga toos ay u leeyihiin oo faraha laga saari doono furahooda markii loo dhammaystiro loona hagaajiyo qoysaska aan tabarta lahayn ama qoysaska tabarta lahayn oo kuwaasoo sheegay in fursadaha ayadana ay qeyb markaasi libaaxle ay dowladda kasii doonto haddii markaasi dowladiisa ay soo gasho madaxweyne ku-xigeenka labada kun saddex iyo labaatanka waa sida wargeyska halkan saaka uu ku qorayo six new level dabcan isbitaallo ayaa markaasi casli ah oo kuwa markaasi kawntida qaar laga dhisi doonaa dhegeystayaal sida wargeyska saaka halkan uu ku qorayo waa qorshaha higsiga madaxweynaha dalka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto arrimihiisa manifestoda uu soo bandhigay shalay wuxuu leeyahay in fursadahaasi faraha badan ay markaasi ka heli doonaan kagana faaideysan doonaan ilaa iyo labaatan kun oo markaasi healthkay ah ama caafimaadka qeybaheeda kala duwan ay heli doonaan shaqooyin kadib markii dowladiisa ay soo gasho sidoo kalena lix xarumood oo isbitaal ah waaweyn markaas la dhiso kuu sheegana in ay la heli doono fursadna u noqon doonto in dhammaan dhakhaatiirta shaqala-aanta kuwa markaasi jaamacadaha kala duwan kasoo baxa kuwaasoo ku taqasuyay dabcan xanuunada kala duwan ay heli doonaan fursada aada u tiro badan ilaa iyo labaatan kun ayuu markaasi sheegay in la qori doono mar waliba sanad waliba sida markaasi madaxweyne ku-xigeenka william ruto uu sheegay qodobka lixaad ayuu ahaa qodobka toddobaad halkan waxaa leeyahay dabcan new dabcan one hundred kilometer fabric optic network dabcan waa network ayaa markaasi la dhisi doonaa oo markaasi cid waliba ay kaga fahaysan doonta qabka internetka cid waliba kagala socon doonto waxay doonto waxa si dhowna oo la heli doonto qeybaha markaasi sayba arrimaha markaasi u fududeyn doonto inay markaasi xabaaraha si caada telefoonada iyo weliba labtarada ama kombyuutarada si toos ah qofka u shaqaysan karo sidoo kalena howlaha ay u kala fudaan karo haddii ay tahay wax waliba qofka uu baaritaano ku samaysanayo waxaana kusoo saaran kara dhagiisa sida wargeyska si akaalka u qorayo waxaa wargeyska halkanu qorayaa sidoo kale sanadkiiba labada sanad oo within two years waxaa la qori doonaa tiro markaasi aad u badan oo macalimiin ah kuwaasoo markaasi buuxin doono baahida gaabka markaasi ka jira mucalim la-aanta ee gobolada qaar ee wadanka ka jiro kuwaasoo loo heli doono xalkooda loona mari doono bixinta nidaamka ee markaasi lagu shaqaaleysiiyo mucalimiinta waxaana fursadan heli doonaan dhammaan labada sanaba kadib in markaasi tiro aad u badan oo mucalimiin ah la qori doono kuwa jaamacadaha kuwa kolejyada kuwa sidoo kale iskuulada hoose dhexe kuwa primariga iskuulada hoose ee primariga loo yaqaana dhegeysa ee secondaryada in markaasi la qori doono macalimiintaasi waana fursadaha markaasi ugu badan kowda markaasi diiradda lagu saari doono dhegeystayaal wuxuu sheegay in meera dabcan gobolo aad u tiro badan ama gobolada qaar ee wadanka inaysan haysan macalimiin ku filan sidoo kalena caruurtooda ay dhibaatay ka haysato macalin la-aan owgees ka jirto iyo sidoo kale qarashaadkii ay markaasi guddiga shaqaaleysiinta macalimiinta ay sidoo kale ay ku yaryihiin mar waliba ay ka garwaaqsanayaan sheegayaan inaysan awoodi karin in macalimiin tiro badan ay qoraan dhegeystayaal laakiin goboladaas wuxuu sheegay in baahidaasi waxaasoo dhan lasoo abjari doono sida wargeyska saakaalka ku qorayo waxa uu sheegay iskuulada in markaasi fiding ama caruurta loo sameyn doono in caruurta ay cunaan cunno oo sida markaasi caadadigeehda waagii iyadii hore ay heli doonaan sida caada usoo noqotay waqtiyadii kibaki sidoo kale waqtiyadii markaasi moy danyetrotich araboy inay caruurta helaan caano iyo sidoo kale cunno ay markaasi calooshooda ku buuxiyaan sidoo kale waxbarashada ay usii wataan sida wargeyska saaka lagu qorayo dhegeystayaal waliidaacadda star f m codso gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal wargeyska sidoo kale halkan wuxuu qoraya madaxweyne ku-xigeenka wuxuu shalay sidoo kale uu sheegay in dadka markaasi da-dooda ka weyn ay guryaha kasoo shaqeyn doonaan oo halkaasi caada guryahooda ay shaqada howlaha guri kasoo qaban doonaan halkaasi howlaha ay sidoo kale ku kala wadi doonaan xafiisyada kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan iyo weliba kambaniyada kala duwan ay halkaasi kala socon karaan howlahooda howlahooda markaasi shaqada waa sida markaasi wargeyska saaka oo uu tilmaamayo laga soo xogtay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ilaa iyo toban qodob ayuu saaka soo bandhigay dabcan madaxweyne ku-xigeenka xalay waxaana markaasi aada ugu dheeraada kagana hadlay iyadoo waxyaala fara badan weliba ka kala tegnay gudaha macluumaadkeeda faahfaahinteeda waad maqli doontaan ee ku aadan madaxweyne ku-xigeenka arrimahaas xigsiga iyo sidoo kale wuxuu kaga duwan yahay ninka markaasi loolanka adag ee sanka siyaasadda ay isku hayaan waana dhanka madaxweynaha azimyo kenya kwanza ninka loo yaqaana dhegeystayaal raila omolo odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka william ruto dabcan arrimahooda iminkan miiska ay aada u saaran yihiin weena mid markaas iminka aada u karkaraya keli waxaa markaas la doonaya in dabka laga dejiyo balse ciddii ka dejin lahayd dadka shacabka ayay markaas noqonayaan oo waqhtiga labada kun labay labaatanka sanadkan in badan ayaa markaasi aada loogu soo xisaabtamayay bilooyin laba bilooyin saddex bilood afar bilood maalmo hadda waxaa laleeyahay soddon iyo sideed maalmood keliya ayaa ka hartay doorashada guud ee wadanka habka ee markaasi guddiga doorashooyinkan ee casriga ay markaas u nidaamisay oo si dhowah dadka markaas ula socon karaan dhegeysta waxba kamaba harin doorashada halkan uu wargeyska sidoo kale uu dabcan faahfaahin saaka ka qoraya waxaa leeyahay gabar ayaa markaasi la helay oo gurigeeda dabcan ku dhex gubanayso boliis inketengela ayaa markaa booliista ayaa markaas iminkan baaritaano wadaan waxaa dhacdan ka dhacday kentengela waxaa gabar dumar ah ama haweeney jirkeeda markaas laga helay guriga ay ku dhex gubanayso kadib markii la helay olol iyo weliba qiiq halkaasi kasoo baxayo kadib markii halkaas lagu ordana waxaa lasoo helay gabadhaasi meydkeeda oo aada u gubtay oo markaasi jirkeeda dharkeeda iyo sidoo kale waxyaalaha dabcan agab kale meesha kudhex jiray dabcan ay kula gubteen gabadhaasi waxaa iminkan baaritaanada la sheegayaa dabcan in gabadhaasi la dilay kadibna dab la qabasiiyey waa sida markaasi jaarka dirisa ay sheegayaan jane mudoni waxaa warbaahinta u warantay kuna sheegtay in gabadha dhiiggeeda markaas la xalaashaday oo sidoo kale la dilay oo balse ayada aysan isgubin sida ayada sheegaysa waxaana iminkan baaritaanada sheegayaan cadeynayaan in markaasi lagu sameyn doono baaritaano guud oo halkaas arigi dabcan qaryadaasi ama sidoo kale kitengela markaasi ku dhow nairobi kana tirsan countiga kajaado waxaa laleeyahay in baaritaanada xoogan baaritaano xoogan ay ku sameyn doonaan sida dhacdada ay ku dhacday iyo cidda markaasi sababtay gabadhaasi oo loola cararay isbitaalka markii dambe shalon hosbital kadibna halkaasi la sheegaya in meelaha markaasi meydka lagu keediyo adriver ay dabcan la doonayo in qalin lagu sameeyo kadibna loogu ogaado sababta dhacdadaasi keentay iyo ciddaa ka dambeysay dhegeysta sida ciidamada booliska oo iminkan baaritaana ku jiraan ay sheegeen weli idaacadda star f m ayaa dhegeysaneysaan goorow dhegeystayaasha aan sharaf dabcan siin doona qadadka telefoonada hadduu eebaha raalli ka noqdo dhegeystayaal waxa uu halkan wargeyska saaka uu qorayaa raila odinga wuxuu leeyahay will protect our votes dabcan anaga waan difaaci doonaa codadkeena balse adiga isku day inaad codkaada markaas reedo raila oo markaas warbaahin dabcan u sheegay dadka isku soo baxyada ee markaas uu ku sameeyey countiga migori shalay halkaasuu dad taageerayaashiisa uu kula hadlayay raila odinga azimio la umoja one kenyan alliance madaxweynaha dabcan musharaxooda wuxuu markaas leeyahay halkan in markaas aculation xoogan aan sameynay ee ku aadan difaacidda iyo weliba badbaadinta ee ku aadan in codadka wax dhibaato aysan soo gaarin oo la xadin iyadoo uu kala hadlay sidoo kalena sidoo ay isla fariidsayn isla xaqiijiyeen arrimahaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c waxaana sidoo kale u sheegay in isku afgartay guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c iyo weliba xubnaha markaas xilalka kala duwan u taagan in ay la firin doono markii ay adkaato sistemka ee ku aadan dabcan qaybta qofka lagu ogaanayo in uu guddiga doorashooyinka sistemka dabcan waraa la hadaba sistemka haddii markaas u adkaado in loo adeegsan doono manuelka ama warqadaha qofka lagu ogaan karo inuu halkaas diiwaanku ku jiro inuusan ku jirin taasoo isku sheegaya inay isku afgarteen raila iyo weliba taageerayaashiisa oo markaas sheegay in ay goobaha aadka codbixinta isku soo bixiyaan kadibna dhiibtaan codadkooda oo sheegeen in ay taasi ay noqon doonto in dowladda soo socoto ay markaasi xubin ee dadka shacabka ay ka noqdaan oo ayaga ay ku difaacaan ama difaacaan kadibna dadka dhammaan ay soo wada baxaan codkoodana ay ritaan waa sida uu asaga markaasi shalay ku sheegaya wuxuu leeyahay in badan haddii la dhici jiray iminkan wuxuu leeyahay waan taagan nahay oo indhaha markaasi noo furan oo dad waxaan nahay diyaarsan oo mana la dhici doono safartan sida uu asaga markaasi ku sheegayo raila omolo odinga waa hagaagka dhegeystayaal ahmaada karuwa oo shalay idana kusii ku sugneyd dabcan waxay ciidamada booliiska iminka sheegeen in baaritaano lagu sameynayo dhacdadii shalay markaasi kusi stadium ka dhacday ama garoonka kusi stadium ka dhacday halkaasi iyadoo daayaska saaran mise bodiumka halka laga qudbeynayo saaran tiagas sunta dadka ka ilmaysiiso dabcan lagu soo tuuray imaamada ahmaada karuwa oo markaas iyadana ka tirsan azimio laumoja waana qeybta markaasi musharax madaxweyne ku-xigeen ay usoo qaateen azimio laumoja waxaa leeyahay baaritaano iminkan iyo weliba ciddii ka dambeysay dhibqa iyo qallaasaha keentana in marnaba aansan loo ogolan doonin dhegeystayaal baaritaanada ay sheegeen ciidamada booliiska weliba afhayeenka booliiska ayaa sheegeen in dabcan ciidamo dharcad ah ee halkaas ay ku sugnaayeen kuwaasoo sheegeen in baaritaanada ay fududeyn doonaan bal sababtii ka dambeysay iyo ciddii markaasi halka ay joogtay tiagaas kusoo tuurtay mahada karuwa dhegeystayaal iyo ciddii carqadaleynta iyo dhibaatada ku keentay kulanka ee ayada markaas martida ku ahayd dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhammaantiin dabcan halkan waxaa wargeyska sidoo kale uu qoraya intaan dhegeystayaasha siinin sakaaja weli waxay faraha iskula jiraan guddiga dabcan jaamacadaha ee dalka c u e loo yaqaana dhegeysta nairobi senator johnson sakaja ayaa maxaa halkan leeyahay dabcan wuxuu iminkan weli luqunta iskula jiraan guddiga markaasi commissionka jaamacadaha ee dalka si dabcan waxaa markaasi laga laabtay warqadiisa caadiga ee shahaadiga ah markaas uu kasoo sameeyey wadanka uganda kadib warqada markaasi loosoo qoray guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b sofolojo bukati kuwaasoo markaasi soo gaartay go-aanka ah in guddiga dabcan kadib go-aanka markaas qaatay jaamacada uganda team university sakaja ayaa markaas soo ku adkaatay inuu soo saaro cadeymo ku aadan inuu asaga qeyb ka ahaa jaamacadaasi team university dhegeystayaal halkan ayaa lagu hasoo leeyahay dabcan uma timi kartid adigoo markaas aansan soo dhammaystirin dabcan waxyaalihii iyo cadeymihii markaas looga baahnaa ee ku aadan oo markaas lagu xujiyey inkastoo iminkan qaar ay leeyihiin way ku adkaatay waxaa markaas laleeyahay johnson sakaja dabcan cricketed dabcan uu ka qaatay jaamacadda bachelor of science management not bachelor science of management of external dabcan waa qof markaa hagga gudaha ka sameeyey maxaa leeyahay halkan kamuu qaadan science in management balse waxaa leeyahay bachelor of science in management dhegeystayaal waxaa qaabka maareynta iyo weliba syniska dhegeystayaal sida wargeyska halkan uu ku qorayo halkaas ayaa iminkan laisku haystaa oo laisku mari layahay dhegeystayaal kasoo uusan weli markaas soo ka cadeynin dabcan waxaa laisweydiinayaa labadi kun todoby tobankii ayuu warqadaasi sidoo kale labada kun ayuu markaas kugu tartamay sanadka isagoo warqada academic qualification wato oo jaamacadda nairobi dhegeystayaal halkan ayaa haddana laisku haystaa oo warqado fara badan ayaa la sheegayaa in siyaasiyiin aada u tiro badan ay haystaan warqado been abuur ah kuwaas oo in badan qaarkood ay ku tartameen qaarna ay iminkan xilal kala duwan xitaa ay kaga hayaan dowladda dhexe dhegeystayaal iyo weliba maamulka halka siyaasiyiin ay u badan yihiin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan raalli noqda dhegeystayaal dhegeystayaashan ka raaligelinaya laba dhegeystayaal qadka kalisiinaya kadibna warkayaan wada dhegeysan doonaa haddii ay bahraale ka noqo soo dhow waan ku salaamaya walaal magacaaga alo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu yiis waan ku salaamaa bashka xaji xagardheer bashka xaaji xagadheere ka wara saaka alxamdulilah aad baa loo fiican yahay saaka waxoogaa iyo kalankii dhaxan dhaxan waxoogaa maarata xagaaran haysaa maasha allah aya marka alxamdulilah aad baa loo fiican yahay bashkan waxaan leeyahay dhegeystayaasha waxaan leeyahay waasmaad allaha maaragtay idinka dhigo aad baan ii salaama dhegeystayaasha maarata shukran aad baad umaqsan tahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya soo dhow walaal magacaaga
Hello, السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan asmaa kulahay booqaale subax lamid ah magacaaga
magaciisa babarada raacin maalinta irtigaantuu madheeraadkaa lasoo xiriiraya haye
wallaahi madheeraalka ugu suganayo waxdan aysan jiraan isku socodka gaadiidka casi maasha allah wax walba sidii aan loo targalay kala socdaan garatay dhagdhag
ee dhammaan dhegeystayaasha qaaliga iyagoo isku duwan waxaa leeyahay dee aroori sooban eesaha waxaana wanaagsan baa leeyahay sidoo kale in badan iyagan faamilkayga iyo meel walba joogan waxaa leeyahay eesaha waxaana wanaagsan
aad baad mahadsantahay gabadhaasi dhankaas etoobiya dhankeeda laga soo baxday ku mahadsantahay xigaa kale qadka telefoonkan siinaya soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu abuse cabdikuur waaye oo elmirada joogo jaakaa jira alxamdulilah nurma ku jirnaa oo bariga burkagoona dhib kuma jiro qabakabo iyo xagaayi iyo waxyaalaadka jiraan ilaha maadkay roob ilaha noogu badalo baan leenahay alxamdulilah gaadiidka iyo kullis kasoo kala socdaan xoolaha waa lakala darasay nabad baan ku baranay aad baad mahadsantahay shukran xigaa kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
xaliimo salaad madheera tanshi soo dhow xaliimoy
waa dhoway alxamdulilah nabadaan kusoo kacnay ilaahay naariistiisaan qabnaa mhm
saaka jimco waay maasha allah nin walba meeshiisa hooshiisa ka wataa
mhm ciidaa diyaaraya ilaahay cumri dheera ibaado leyna kalwada si intii bogtana muslimiinta allah caafiyaan leeya idinkana subax wanaagsana idin dhaha insha allah aad baad umahadsan tahay xaliimo salaad eh, shukran Eh, waa tahay dhegeystayaasha qadka telefoonka ugu dambeeyey ku mahadsan tahay la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi dhammaantiin warkii iminkan aan wada dhegeysano dhegeystayaal mustafa ismaaciil Eh, sideedii subaxnimo kadib aan isku soo laaban doonaa haddii ay bahraale ka noqdo arrimaha xaaladda guud ee waddanka ayaan markaas sila gorfeyn doonaa oo arrimo xasaasi ah fara badan saakaad ku maqli doontaan haddii ay bahraale ka noqdo dhegeystayaal oo haatan dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban taariikh saaka waxay ku beegantaa gobada bisha ta- waa bisha toddobaad ee julaay sanada labada kun labaiyo labaatanka maalin jimcaha jimco wanaagsan dhammaantiin ayna leenahay arrimo dhowr ayaa barnaamijka saaka ku maqli doontaan dhegeystayaal intuu hawada ku jiro iyo falanqeyn fara badan aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaana barnaamijka daadahin doonaa dhegeystayaal yuusuf bakadani waa qaybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siin doona dhegeystayaal hadduu ee bahraali ka noqdo laakiin saaka waxyaalo fara badan ay isdul istaagi doonaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo markaasi xalay soo bandhigay qorshihiisa ku aadan xilka madaxtinimada ee dalka haddii uu markaasi ku guuleysto ayaa sheegay inuu ah, inuu markaasi aaminsan yahay in maalgashi ah, dhanka beeraha uu isbedel degdeg ah markaasi ku keeni karo kobaca dhanka dhaqaalaha Ah, guryo markaasi dadka ay awoodi karaan dadka markaasi tabarta yar oo aan markaasi awoodda lahayn ganacsatada yaryar ayaa sidoo kale markaasi soo hadal qaada xalay ilaa iyo toban qodob ayay markaasi aan wada eegi doono dhegeystayaal isla raylan sidoo kale asagana tartan adag markaas uu kaga dhexeeyo soo bandhiga qorshihiisa toban ka kooban ilaa iyo dabcan bishan bishayna soo dhaafnay ahayd gudaheeda markuu soo bandhigay isagana arrimahaas ayaan isla rogrogi doonaa dhegeystayaal intuu barnaamijka hawada ku jiro ilaa iyo tobanka iyo soddonka laga gaaraya barqanimo hadduu ee bahraal ka noqdo halka iska qabanayaan halkaysan iska qabanaynin waxaana markaasi lacagaha tirada badan iminkana ay soo kala bandhigaan sidoo kale ay kala sheegayaan in lagu taageerayo dadka shacabka ee kenyaanka haddaba siyaasadahan maxay kaga duwan yihiin kuwii hore waddanka markaasi ka jiray tan markaad fiiriso labadi kun saddex iyo tobankii labadi kun toddobiyo tobankii laakiin tani way kaga duwantahay weji hor leh ee la imaatay siyaasadda waddanka ee iminkana waddanka uu ku socdo xawaare markaasi aad u dheer xawaare markaasi aan weli markaasi loogu arkin isha waxyaalaha markaasi dadka shacabka iminkan lagu soo xudxudin karo mise lagu soo jeedin karo kuwaasoo markaasi hididheela ama sidoo kale rajo xoogan gelin kara dadka shacabka ee kala dooran karaan siyaasiyiinta ama dadka markaasi xilka madaxtinimada ugu kala taagan dhegeystayaal waa qorshe weli aan la arag dhegeystayaal ay soo kala saarayaan xisbiyada markaasi ama isbahaysiyada kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo loomoya dhanka markaasi raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto weli dabcan ma loo arkin ama ma la arkin siyaasad noocan ah ee markaasi imikan ay la soo kala baxeen habka baahyada iyo weliba nidaamka istiraatiijiyadada lacagaha markaasi saamiga la doonaya in loo kala qaybsada iyo sidoo kale dhammaan soo wada sharaxayaan kubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faallooda ayaa tilmaamayan sheegayaan in nidaamkan aan weli markaas loo arag laakiin mid markaas waxtar u noqon karo sidoo kalena noqon karo mid xisaabtankeeda loo baahan yahay mise la dabadhigan karo siyaasiyiinta cid ciddii markaasi ku soo baxda mise ku guulaysato xilka labada kun labiyo labaatanka bisha dabcan sideedaad ee sanadkan oo maanta taarikh kow ay bilaabataba hal maalmo dabcan hal bil oo keliya bishan bilaabatay maanta oo keliya ka harsan meesha lagu gaaray sagaalka bisha sideedaad ee sanadka labada kun laba labaatanka dabcan dhammaan dadka waxay u wada dareeri doonaan goobaha codbixinta waa sida markaasi horena u iclaamisay guddiga doorashooyinka xududaha i b c soddon iyo sideed maalmood ayuu keliya ka harsan tahay haddaba dhegeystayaashaan fursad u siin doonaa bal haddaba waxaan markaas isay eegi doonaa qorshaha madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto higsigiisa ee doorashada iyo weliba maamulkiisa waxyaalaha markaasay doonayaan inay qabtaan waxyaalaha markaas doonayaan inay ku tillaabsadaan iyo qorshe ilaa iyo toban qodob ee markaasi ku kooban dhinaca markaasi bulshada dadka shacabka ee markaasi meelo fara badan ay kaga faa'iidi karaan meelo fara badan sidoo kale laga yaaba dowladda inay ku fashilmato laakiin dadka waxaasoo dhan waxaa ka horeysa horta marka hore in la doorto ballanqaadyada ay ka mid tahay dhegeystayaal waxyaalaha markaas ay soo kala bandhigayaan azimiyo laomoja waa raila omolo odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka kenya kwanza william ruto dhegeystayaal qorshihiisa xalay uu soo bandhigay ilaa iyo toban qodob ayaa markaasi in badan markaa dadka aad u dhuuxayaan fiirsana waxyaalaha markaasi suurtagalnimada ka dhigi karto lacagaha qorshaha faraha badan sidoo kale soo hadal qaaday lacagta deymaha waddanka lagu leeyahay dhibaatada in markaas ay kaga socolaadahay una noqotay markaasi mid dhibaatada iyo weliba geedi socodka waddanka la rabay in mar hore tillaabsado iminka deymaha iyo amaahda markaas uu sheegaya madaxweyne ku-xigeenka inay tahay midda ugu horreysa uu ka socon layahay qorshahaas ayaan isla eegi doonaa dhegeystayaal hadduu ee bahar raali ka noqdo madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto oo soo asaga soo bandhigay qorshihiisa ku aadan xilka madaxtinimada dalka haddii markaas uu ku guulaystay ayaa sheegay in uu markaas aaminsan yahay in maalgashi beeraha uu isbeddel deg deg ah uu ku keeni karo kobaca dhanka dhaqaalaha ee dalka madaxweyne ku-xigeenka ruto ayaa sheegay in konton kun oo guri ah ay dhisayaan sanad weliba waxa uu sidoo kale sheegay in uu dabcan kor u qaadi doono ciyaaraha dalka waxaa sidoo kale waxa uu dabcan ku dhawaajiyey in uu ku dadaali doono kobcinta ama sar u qaadista dhaqaalaha dalka musharaxa madaxweynaha ku-xigaha dabcan xisbiga u d a ahna madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa markaas lagu wadaa in qorshihiisa shaaca dabcan gelinka shalay ahayd dabcan waa gelinka dambe shalay uu ka qaaday sidoo kalena sheegay in dhibaato fara badan iyo weliba howlo fara badan wadanka horyaalo ee markaasi doonaya in kobaca keliya dhaqaalaha aysan ku xirnayn fagaaraha kasarani stadium magaalada nairobi kenyaanka kula wadaagay shalay oo ama xalay waxyaalo aad u tiro badan ilaa ka kooban ilaa iyo sagaal qodob raalladaba ilaa iyo toban qodob oo markaas kaga hadlay kana dabcan diirta ku saaray isbedelka markaas la doonayo inuu ku dhaqaaqo haddaba dhegeys markaan fiirino bal qodobadaasi oo iyadoo saaka markaasi waqti fara badan aan ku qaadan doono sidoo kalena aad aan u macnayn doono waxyaalaha markaas ay soo bandhigeen ama uu soo bandhigay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dabcan wargeysidana warbaahinta aad ee xalay markaas looga faalonayay iyo sidoo kale khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faallada kuwa dhaqaalaha ka faallada nooc weliba in markaasi aad uga hadleen kuna dheeraadan dhegeystayaal shalay marka oo xili xili markaasi xalay uu ku sugnaa stadiumka kasarani dowladiisa wuxuu markaasi sheegay waa haddii markaas ay doortaan ama dadka shacabka uu kusoo baxo qodobada koowaad ayaa markaas eegi doonaa ilaa inta waqtiga waqtiga markaasi aan ka gaarno dhegeystayaal waxaan ku furi doonaa toban qodobka koowaad oo markaasi ah mid aad looga dheeraaday sidoo kale mid aad waqtiyo fara badan saacado fara badan markaasi u eg in markaasi qaadanayo laakiin qubarada dhanka siyaasadana aada uga hadlayaan waana shay markaasi xasaasi fara badan shay markaasi qodbadiisa faahfaahinteeda sidoo kale aada ugu dheeraaday madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto intuu markaasi bodiyamka uu saarnaa kuwaasoo sheegay inay dhibaatada halka wadanka markaasi ka taagan haddii xalkeeda loo helo waxyaalo fara badan ay markaasi looga gudbi doono dhegeystayaal haddaba markaan fiirino wuxuu ka hadlay qodobka koowaad ee kenya kwanza waxyaalaha markaasi ballanqaadyada ay doonayaan inay sameeyaan lacag wuxuu sheegay in ilaa gaaraysa laba boqol iyo konton kun oo milyan waa laba boqol iyo konton milyan oo lacagta dalka bilyan dhegeysta waa lacag bilyan ah markaas loogu talagaro dhanka wax soo saarka beeraha kuwaasoo sheegay in ay markaasi koobga ay ka mid tahay investmenta wax soo saar markaas wadanka looga samayn doono maalgashi xoogan ee dhanka suugelinta wadanka loogu samayn doono gudihiisa iyo weliba dibadiisa wuxuu sheegay waa halka dhibaatada ay ka taagan tahay in marka hore laiska dhisi doono lagana dhisi doono dowladda waxaa dhegeystayaal aad kugu dheeraaday waxaa ka mid a beeraha iyo sidoo kale wax soo saarka gudaha in markaasi ay tahay cunayarada wadanka ka taagan baahida faraha badan ka taagan sixir bararka faraha badan ka taagan inay tahay badi arrimaha markaasi wadanka dabcan dadkay aadka u isticmaalaan in wadamo kale ay ka imaadaan laakiin wuxuu sheegay in markaasi sanad weliba la samayn doono lacag aad u tiro badan lagu qoondeyn doono sidii markaasi maalgelin xoogan lagu sameyn lahaa beeraleyda sidoo mar kale usoo saartaan bacrimiinta ee markaas in badan ay ku sheegaan inaysan awoodi karin lacagtooda sidoo kale aysan u hayin wuxuu sheegay inay ka taagiri doonaan ilaa markii dambe ay dadka beeraleyda ay noqdaan kuwa wax soo saar leh kuwa markaas lagu tashada kuwa dowladadana kasii qaato alaabtii ageebyada markaasi kala duwan ay beerahooda markaasi kasoo go-aan wuxuu sheegay beeraha yaryar beeraha markaasi waaweyn beeraha markaasi lagu xisaabtami karo inay lagu dabcan lagu abuuri karo wax weliba wax dadka iyo weliba dalka waa dadka iyo dalka markaas wax markaas intificaadi karaan mise laga soo goosan karo in wadanka markaasi laga sameeyo wuxuu sheegay in ilaa lacagtaasi shanta sana ah uu sheegay inay dhaqangeli doonto markii xilka saa loogu doorto labada kun saddex iyo labaatanka uu sheegay in ay marka horkaalintaasi doorkaasi iyo wax soo saarkaasi ay markaasi ay ka qaadan karaan ilaa heerka laga gaaro wadanka isku filnaado wuxuu sheegay in wadan weliba ay markaasi ay sheegeen nidaamka kala duwan baaritaano xoogan ay soo arkeen soo sameeyeen wuxuu ku sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto markuu xalay markaasi daahfuraya higsigiisa ee labada kun dabcan oo siyaasadiisa ee labada kun laba iyo labaatanka wuxuu sheegay in beerala beeraha iyo weliba cuniyarida ay keli wax looga gudbi karo marxalada keli looga gudbi karo in la helo taya markaasi wanaagsan ee bacrimiinta iyo weliba in wadanka uu noqdo mid markaas wax soo saarkiisa ay keliya dadka ay heli karaan waxa uu sheegay dadka saboolka ah dadka yar dadka markaasi beeraleyda yaryar inay heli karaan cunto markaasi ay noloshooda wax soo saarkooda ay heli karaan una fudaan karto inay markaasi wax fara badan ay sii abuuraan kadibna suuqgeyn xoogan loogu sameeyo gudaha wadanka ilaa markaasi heer isku fullaansho wadanka uu ka gaaro waxaa arrintan keenaysaa muddooyinkii ugu dambeysay dhegeystayaal iyadoo dadka shacabka dadka kenyaanka ay aad markaas qaalilaan xoogan oga jeedinayeen kagana hadlayeen sixir bararka xoogan iyo weliba quduulduruurigii aysan goon karin ama lacagtooda aysan u goon karin iyadoo horaan warbixin lasoo saara laguna sheegay in dadka kenyaanka shacabka ay isticmaalaan hal doolar taasoo lagu tilmaamay inay tahay boqol shilin oo lacagta dalkani kenya laakiin madaxweyne ku-xigeenka dalka wilim ruto xalay aad markaas qudbadiisa ugu dheeraaday kagana hadlay kagana faallooday arrimaha ku aadan dabcan waxsoo saarka wadanka iyo beeraha iyo cuniyarada in keliya xalkeeda lagu heli karo in markaas ay ka shaqeyso sidoo kale maalgelin xoogan lagu sameeyo ganacsi xooganna wadanka gudihiisa laga soo dhex saaro ilaa markaasi heer markaas uu noqdo wadanka isku gaaro mid isku filan sida markaasi ay aadka dabcan qaybta doorkiisa iyo kaalintiisa markaas ugu dheeraada madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto qodobadiisa ayaa ilaa tobanka koobneed waxaana markaasi qodobadan tilmaamaysa ee aada uga hadlaysa dabcan suurtagalnimada iyo sida marxaladan looga heli karo loogana gudbi karo in loona heli karo in culaysyadan loona dabcan laga gudbi karo waxaana dhammaan ay sheegayaan in afartan iyo todoba ismaamul ee wadanku ka kooban yahay ee wax soo saarkooda ay noqon karaan kuwaasuu sheegay in ay dhaqaalaha hoose halka laga doonayo in markaasi laga as-aaso wuxuu leeyahay meesha xididka la doonayo in uu ka as-aasmo waa dhammaan afartan todobada ismaamul kuwaasuu sheegay in cid waliba ama kaantuliba ay noqonayso inay ayada isku filnaato nolosha markaas adag ee cunno la-aanta wadanka ka taagan shaqo la-aanta ka taagan inay markaasi sidoo kale fursado fara badan u abuuri doonto una keeni karto dhammaan ismaamulada kuwaasoo noqon doonaan in markaas isku mashquulsanaadaan wax soo saarkooda tartan xooganna markaasi dhammaan ee kawntiyada kala duwan ay markaasi ka dhici doonto ee qaybta wax soo saarka ee wadanka waxaa waxsoo saarka dabcan ula jeeda aada markaas ugu celceliyey in markaas wax la beero beeritaanka ayuu sheegay in tayaha ay markaas u noqon karto dad sidoo kale ganacsatadada yaryarna ee xoog ku yeelan karaan ganacsatada oo waaweynna ay sidoo kale ku heli karaan dabcan dhiirigelin xoogan oo markaasi howlahooda iyo weliba dabcan waxsoo saarka wadanka markaasi kasoo gaayo cid weliba ay ku faani karto heli karto dhegeystayaal wuxuu sheegay in dhibaatada xoogan ee wadanka ay taagan ay tahay nolosha sicir bararkeeda iyo dadkii oo wax soo saar lahayn sidoo kale beerihii oo wadanka markaasi ka taagan dabcan aada aan loogu tashanaynin kuwaasoo dadka markaasi badankooda ay aaminsan yihiin in ay wadamada wixii laga keeno wadamada kale wixii laga keeno ee keliya ku noolaan karaan balse wuxuu sheegayaa madaxweyne ku-xigeenka intaasi lasoo afjari doono laguna bixin doono lacagga qarashaad aada u tiro badan gaarayso ilaa laba boqol iyo konton bilyan oo lacagta dalka taasoo markaasi dabooli doonto baahiyada sidoo kalena la ogaan doono baahida halkaay ka taagan tahay iyo sixir bararka bacriminta arrimaha markaas wax soo saarka beeraha in ay diiradda ku saari doonaan kagana gudbi karaan ama noo loo heli karo in dhammaan afartan todobada ismaamul wax soo saarka markaas loo sameeyo wuxuu sheegay in markaasi tababara iyo weliba waxyaaro fara badan ee dadka wax soo saarka looga qaybgelin karo loogana saasaari karo in ay wax soo saar noqon karaan warshado markaasi taye leh ayuu sidoo kale kaga hadlay inay markaasi lagu warshadeyn karo loona heli karo in waxyaalaha soo saaro sida geleyda aada markaas uga hadlay oo dadka markaasi shacabka ku nool yihiin waxaa sidoo kale soo saaray uu leeyahay in wax ka mid ah maharageeda ama digirta waxaa loo yaqaana dhegeystayaal inay tahay mid waxyaala markaasi dadka u fudaan karto in lasoo saaro iyadoo wadamo fara badan ay ka imaadaan balse haddana wuxuu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto in qorshahaasi oo dhan inay noqon doonto mid loo heli karo xalkeeda oo markaas noqon doonto mid wadanka wax soo saarkiisa ay noqon doonto cid waliba inay ku xisaabtamto beerahana kaalinta koowaad laga saaro in ay wax soo saarka wadanka gudihiisa cid waliba ay ayada ay gacmaheeda wax ku gurato sidoo kalena wax soo saar ay ku yeelato gudaheeda ama gudaha wadanka balse laga kaftomo wixii markaasi dibadaha ay kaga imaanayay dhegeystayaal waa qodobo markaasi aada u tiro badan waan sii eegi doonaa ilaa qodobada kale ee tobanka ka kooban ayaan fiirin doonaa qodobka koowaad ay hadda markaasi dabcan aad uu markaasi aada looga qoray loogana hadlay in dhibaatada culeysyada weliba baahida wadanka markaasi ka taagan waxaana sheegayaa warbixintii ugu dambeysay ee kebs ay soo saartay kuna sheegtay in hal doolar ee wadanka markaasi ee dhammaan shacabkii ala qofkiiba uu ku nool yahay taasoo ku sheegtay in qofka uusan ku noolaan karin micnahe tahay in saaka qofka hadduu shay cuno ama sidoo kale uu cuni karin doorka qadada iyo sidoo kale inuusan cuni karin wakhtiga cashada in markaas cuno u cuni karin haddii markaasi salaadii waxba uu cunin waxay micnaheedu tahay in qada uu cuni karo ama haddii qada uusan cuni karin waxay micnaheedu tahay inuu heli karo dabcan cashada waxaa taasi lagu tilmaamay in boqolka shilin halka ish doolar ay tilmaamayso inay tahay fakhrinimada tan ugu liidato uguna xun uu qofkuusan awoodi karin laakiin wuxuu sheegayaa haddii beeraha dabcan la as-aaso sidoo kalena la taageero xoogan loo sameeyo beeraleyda waxa uu sheegay in waxyaalo fara badan lagu hel- laga heli karo sidoo kalena ganacsigana uu sii ballaaran karo q- arrimaha qutulduruuriga am- arrimaha markaas miciishada dadka shacabka ay ku nool yihiinna in wax badan markaas iska bedeli karto noqo- noqon karto nolosha mid markaas caadi ah cid waliba markaas ay awoodi karto inay wax soo iibsan karto kana heli karaan eh, subermarketyada ama dukaamada wixii markaasi wadankooda kasoo ga- gudaha ama beeraha kasoo gay inay subermarketyada sidoo kale ka iibsan karaan mar kale iyadoo markaasi lasoo warshadeeyey lasoo nashqadeeyey lasoo hagaajiyey oo markaasi tayadeeda markaasi ay aada u wanaagsan tahay badqabka xaaladda markaasi wax soo saarka ay markaasi eh, badqabkeedana ay mid mid markaasi laga soo wada shaqeeyey mid aada u wacan oo aada u wanaagsan inay heli karaan dadka shacabka ayuu markaasi ballanqaadyadiisa ka mid ah dhegeystayaal waxau sheegay wax soo saarka sare u qaadisteeda qiimaha cunnada ay markaasi waa food chain waxaa loo yaqaana dhegeystayaal ayuu tilmaamay in ay mar- suuqyada wadamada kale markaasi laga soo iibiyo ama laga soo geliyo taasuu sheegay inay tahay mid markaasi qof waliba een, cu- ee, ku riday culeys fara badan iyo sidoo kale wahsi in wadanka wax markaasi lagu abuurto ama beeraleyda ay sidoo kale ka gaabiyaan arrimaha wax soo saarka ee wadanka markaas looga baahna in muddo ah in markaas ay ka wada shaqeeyaan dhegeystayaal arrimahaas ayaan ka wada hadlaynaa dhegeystayaal hadduu eebaha raalli ka noqdo ee qodobo dheer ayaa markaasi halkan aada looga faallooday loogana hadlay iyo weliba sida markaasi suurtagalnimada ee arrintan loo dhad- ee loo markaasi loo ee, dardaragelin karo ayaa markaasi uu kaga hadlay madaxweyne ku-xigeenka dalka wiiliam ruto qodobadaasi ayaan sii falaqeyn doonaa hadduu eebaha raalli ka noqdo marka hore warkii ayaan wada dhegeysanaynaa sagaalkii subaxnimo mustacab ismaaciil adigana waad ku mahadsantahay dhegeysiga la socodka idaacadda star f m codka gobolka qoybari yuusuf bakada ee barnaamijka markaasi daadihinaya qodobada kale ayaan markaasi fiirinayna uu xalay markaasi soo bandhigay madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto dhegeystayaal mahadsanid waa tahay dhegeystayaal sidaad idaacadda ku maqleyseenba ama barnaamijkaaad ku maqleyseen ee, dhegeystayaal arrimaha badan ayaa markaasi wadanka ka taagan ee, siyaasadda weli aan markaas looga baranin iyadoo dhegeystayaasha markaasi aan qeybaha dambe isla gorfeyn doono laakiin qodoba ee, dabcan qodobada markaasi aan saaka laga ballanqaaday ee qodob ee, ku aadan ilaa iyo tobanka qodob ee madaxweyne ku-xigeenka shal xalay uu soo bandhigay ee, higsigiisa ee, musharaxnimadiisa ee, dabcan uu soo bandhigay qorshihiisa ku aadan xilka madaxtinimada dalka haddii markaas uu ku guuleysto ayuu sheegay in ay markaasi wadanka uga baahan yihiin arrimo dhowr ah dabcan muddooyinkii ugu dambeysay ee wadanka doorashadii waqtiyadii markaasi ka dhacaysay iyo weliba manifestiyadii kala duwanaad ay soo saarayeen siyaasiyiinta ee asaga weliba markaasi ee saaxiibkiisa uu ka mid ahaa ee inkastoo laakiin siyaasadda ay ku kala irdoobeen mise ay ku kala eh, tegeen waa madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba asxaabtii kaga sii horeysay ee moi kibaki laakiin iminkan qorshooyinka eh, hor leh ayaa markaasi lasoo bandhigayaa qorshooyin markaasi iminkan wax dadka shacabka qulubahooda markaasi ama qulubtooda lagu xudxudanayo ayaa markaasi lasoo bandhigayaa sida azmiyo la umoja ee raila omolo odinga oo arrimo fara badan markaasi isaga ballanqaada ay ka mid ahayd dhanka baabakaya dadka markay waay- eh, dabcan shaqada ay ka fariistaan mise howlgab ay noqdaan in markaasi kaar caymis ah ay heli doonaan iyo weliba sidoo kale in waxbarashada free ay noqon doonto mise mid bilaash ah dabcan eh, raila eh, madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto asagana qodobo dhab toban kooban ayuu tab- waa qodobad ilaa iyo toban ka kooban ayuu soo bandhigay xalay oo markaas aad lo- dadkay u wada dho- eh, u wada su- eh, aad u wada sugayeen qodobadaasi eh, sidaad ku maqleysiin basaaka ee wargeysida eh, dabcan warbaahinta aad ayaa markaas loo hadalhayaa eh, waxay dab- dabcan ay kaga kooban tahay mise kaga dhigan tahay een, qodobadan markaasi kala duwan ay soo saarayaan iyo shacabka waxa markaas ay halkay ka arkeen iyo halka ay dadka shacabka ay ka nugul yihiin iyo halka dadka shacabka ay u baahan yihiin baahiyada markaas ugu weyn ee markaas ay ka qabaan dhegeystayaal Eh, sidaad ku maqleysiin qodobkii saaka markaas aan kugu- aad ugu dheeraanay kaga faalloonay waxaa ka mid ah dhanka beeraha een, eh, iyo weliba wax soo saarka cunniyarada wadanka markaas ka taagan waxaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu qodbadiisa xalay markaas uu sheegay in markaasi sare loo soo qaadi doono oo ma- la wanaajin doono dhanka wax soo saarka eh, dabka ca- eh, dabca bacriminta iyo waxyaalo fara badan in uu sheegay in isbedel xoogan loogu dha- loogu tallaabsan doono iyadoo markaasi kaalin xoogan la siin doono taakuleen xoogan la siin doono dadka beeraleyda tabarta yar oo markaasi beeraleyda ee wax soo saarkooda lagula xis- dabcan ay iskula xisaabtami karaan sidoo kalena noqon doonto in wadanka wax soo saarkiisa cid eh, cid waliba ay ku dadaali doonto eh, in markii la siiyo qalabkii iyo weliba lacagihii markaas ay ku maalgashan lahaayeen dhegeystayaal waxa uu sheegaya in lacaga dabcan cunooyinka qaar wadanka markaas laga soo geliyo wadamada kale boqolkiiba soddon laakiin wuxuu sheegay in mar wadanku noqon doono mid isku filnaanshihiisu uu heer sare u gaari karo mise ay noqon doonto dhanka wax soo saarka ee cunooyinka ee wadanka inuu aada ugu baahan yahay dhegeystayaal haddaba qodobada kale markaan fiirino dhegeystayaal halkan waxuu aad dabcan looga had qodobka labaad uu kaga hadlay dhanka ganacsatada yaryar waxaa loo yaqaano micro small medium enterprises waxaa loo yaqaano ayuu markaas madaxweyne ku-xigeenka oo asagana aada usoo hadal qaado kuna sheegay in lacaga loo qoondeyn doono muddo ah lacagtaasoo lagu sheegay in sanadkii weliba lacag aada u tiro badan ee wadanka ka baxdo oo kuna sheegay in six trillion every year sanadkii weliba ama san weliba markaasi sare lagu qaado ama lagu genereed gareeyo wadanka arrimaha ku saabsan ganacsatada yaryar wuxuu sheegay in isbedel xoogan uu ku tilaabsan doono lagu dhaqaaqi doono la improve gareyn doono ilaa iyo toban milyan oo markaasi formula ee waxaa loo yaqaano micro small medium enterprises dhegeystayaal waa ganacsatada waa ganacsatada yaryar kuwaasuu sheegay in isbedelkooda iyo kaalintooda doorkooda markaasi uu sheegay inuu kaga qaato uu sidoo kale kaga fuliyo asagoo markaasi adeegsanayo sanadaha lacagaha sanad maaliyeedka ee wadanka markaasi ka baxo qorshaheedana kowda kaalinta koowaad uu kaga dhigo sidii lagu caawin lahaa laguna taageeri lahaa ganacsatada yaryar konton bilyan oo lacagta ayuu markaasi sheegay in sanad waliba loo qoondeyn doono loo qorsheyn doono in ganacsatada yaryar ee boqolkiiba markaas ku qabsan karaan kuna fushin karaan ganacsigooda yaryar iyo weliba iskaga taageeri karaan waxaa loo yaqaano affordable finance ama qiimaha affordable finance waa dabcan awoodi karaan qarashaadka lacagaha ama qarashaadka maaliyadeed ee markaas u baahan yihiin ay ku wadi karaan kuna hirgelin karaan ganacsatadoo yaryar waxa uu sheegay in culaysyo fara badan ee wadanka ka haysata dadka ganacsatada yaryar sidoo kale aysan awoodi karin inay ganacsigooda sii ballaariyaan siina weyneeyaan ama sii ballaariyaan sidoo kale waxyaala fara badan ay ku sheegeen inay qabyo ka tahay qabyooyinkaasi in ay sii dhammaystiran doonaan haddii markaasi lacagta loogu talagalo oo lagu sheego qofka inuu asaga ganacsigiisa sii ballaarsan karo siina xoojin karo ilaa markaasi heer nool dabcan uu ka gaaro ama waddo kale markaas ay u furto ganacsigiisa uu kaga gudbo inuu noqoto ganacsi aada u weyn waxa uu sheegay ganacsatada inaysan dabcan in badan ay deymo ku nool yihiin deymahaas oosan haddana ay bixin karin kasoo qaadanayaan bangiyada ama meelo kale ay ka qaadanayaan laakiin lacagahaasi wuxuu sheegay tilmaami doonaan in dowladda ay u qarash garayn doonto lagu qoondeyn doono laguna xisaabtami doono kontonka bilyan ee dalka lacagta markaas lagu qoondeyna ganacsatada yaryar taasoo sheegay in kaalinta diiwaanka wax soo saarka lagu sheegay inay iskaga difaaci doonaan iskaga dabari karaan ganacsatada yaryar dhegeystayaal waa kuwa markaas muruqmaalatada loo yaqaana ama kuwa markaas dabcan ganacsigooda uu aada u yaryahay kuwaas u baahan in la buusgareeyo mise in markaasi wax loogu qabto mise in lagu taakulayo lacag ay ku maarayn karaan ganacsigooda dhegeysan waa qodobka labaade halka qodobka saddexaad halkan sidoo kale aad uga hadlay sidoo kalena dadka shacabka ay aada markaas siyaabo kala duwan ooga bixiyeen waxaa halkan laleeyahay waxaa sare loo qaadi doonaa sidoo kalena dabcan sare loo qaadi doonaa new housing ilaa dabcan guryo ayaa la sheegay ama madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay in guryo fara badan la dhisi doono sanad weliba sanadkaasi waxaa la dhisi doonaa ilaa iyo laba boqol iyo konton kun oo guri ah paiya waxaa markaasi lacagahaasi ay dadka ilaa iyo soddon kun qofku bixin karaa ilaa iyo soddon waa soddon kun ilaa iyo hal milyan oo lacagta markaasi qofka qarashaadkiisa tabartiisa keliya ku xiran tahay oo qofka unitka qofka noloshiisa inta qofka ugu xiran tahay ilaa iyo toban kun ayuu markaasi qofka awoodi doonaa inuu lacagta gurigaas iskaga bixiyo waxaana markaasuu sheegay ilaa iyo laba boqol iyo konton bilyan oo lacagta dalka in markaas loo sameyn doono dadka heli karaan loo fudayn karo guryo qiimo wanaagsan guryo qiimo jaban guryo markaasi cid waliba ay noloshooda nolol caadi ay ku noolaadaan inay u heli karaan si iminka nolosha dadka qaar ay ku nool yihiin sida caadiga wadamada markaasi horumaray ayaa tusaale markaas loogu soo qaatay in ay cid waliba ay dowladda markaasi guryo siin karto ina awoodi karaan kadib markiiuu sheegay in lacag aad u tiro badan wadanka ay soo gasho ayna soo xaadirto waxaa tusaale loogu soo qaatay wadanka inta qarashaad lacagta wadanka uu soo geliyo waxaa la sheegayaa in saddex trilyan muddooyinkii u dambeysay ee wadanka uu soo xoreynayo laakiin qaabka maaraynta qaabka istraatijiyada qaabka markaasina shaqadaynta qaabka looga baahanya wadanka in lagu maamulo sidoo kalena lagu saxo lacagtii lacagihiisa ayaa markaas la sheegay in ay qaab qaldan ay yihiin qaab markaas maaliyadda ay ka qaldan tahay laakiin wuxuu sheegayaa in madaxweyne ku-xigeenke wuxuu tilmaamaya sheegayaa in suurtagalnimada waliba ay suurtageli karto lacagahaas sida qaabka saxda ah loo maareyn karo markii laga soo tego lacagaha dowladaha lacagta markaas dowladaha iyo qarashaadka iyo lacagaha markaas mishaaraadka iyo lacagaha markaas wasaaradaha qaar ee loogu talagalay ee markaas udub dhaxad ku ah laakiin wuxuu sheegayaa in lacag aad u tiro badan halkan la gelin karo sidoo kale lacagahaasi ay soo bixi karaan oo markaas noqon karto wadan lacagtiisa dib loogu celiyo dibna dabcan usoo saarayo iyadoo markaas dadka loogula xisaabtamayo lacagahaasi qarashaadka faraha badan wax soo saarna wadanka markaas ay noqonayso u keenayso dadkana noqonayso in guryo caadi ah ay markaas buuqi welwel asal lahayn qofka uu asaga ku noolaanayo ilaan guryaha waxaa markaas leh dowladde dowladda markaas dib ay markaas ku siinaysa cid waliba ayaa loo siinayaa sida markaas afarta ajende ee qorshe ee horaan ay ka mid ahayd affordable house ama guryo markaas dadka ay awoodi karaan heli karaan ee dowladda markaas ay ka furtay qeybo ka mid ah wadanka laakiin inkastoo u badneed nairobi qeybaha markaas pangani ama pakarod dadka markaas aada u degan yihiin guryaha waxa u sheegeen guryahaasi inay heli karaan awoodi karaan dadka in lacagaha laga qaado sanadkiiba in yar laba boqol iyo konton kun oo guri ah in la dhiso ayay markaasi suurtagal uga dhigaysa dowladdiisa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaana markaasi qeyb ka ahayd xalay bandhigyadiisii qorshihiisa ku aadaneed xilka madaxtinimada dalka haddii markaasi dadka shacabka ay u doortaan dhegeystayaal inay guryo markaasi qiimo jaban guryo markaasi cid waliba ay awoodi karto inay heli karaan waxauu sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william rushe madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto wuxuu u sheegay sidoo kale in dadka ay tabarta yar dadka markaasi aan dhulka lahayn dadka markaasi boosaska aan lahayn dadka markaasi guryaha lahayn in dhulo loo iibin doono kadibna loo dhisi doono dhulalkaas ayaga ay shakhsiyan ay u lahaan doonaan dhegeystayaal cid waliba ee dabcan kountiyada afartan iyo toddobada ismaamuul ee wadanku ka kooban yahay ayaa markaasi lagu xisaabtami doonaa kadib markii dowladda sheegtay in ay ama dowladda uu sheegay inay markaas isla fiirin doonaan isla eegi doonaan ciidadka dadka shakhsiyaadka aan dhulalka lahayn dad shakhsiyaadkaasi ay nolosha markaas caadi a usii wataan iyadoo loo dhisi doono cid waliba gurigeeda labadooda qol iyo labadooda qol iyo fadhigeeda iyo sidoo kale masquulaheeda loo dhisi doono taasi keentay dowladda inay ka saacidi doonto kana taageeri doonto dadka tabarta yar dadka aan guryaha lahayn dadka boosaska dhulalka aan lahayn inay markaas ka taageeri doonto dhegeystayaal qodobkaas afaraad waxuu halkan markaas kaga hadlayaa madaxweynaha qorshihiisa hiigsigiisa ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka waa haddii dadka shacabka dib markaas dabcan ee doortaane dhanka caafimaadku aada uga hadlay waxuu sheegay in dhibaato ee caafimaadka in muddo ay wadanka ka taagneyd kuwaasoo markaas sheegay in dadkaaysan awoodi karin qarashaadka kaararka sidoo kale aysan haysanin caafimaadkooda waxaasuu sheegay waxaa dabcan u sheegay in ay dadka keliya caafimaadka waxa keliya lagu socdo waxa keliya lagu xisaabtamo wax weli keliya wadan markaas dadka shacabkiisa u ballan qaadi kara caafimaadka wuxuu sheegay in taye la dhisi doono ama tayooyin dabcan isbitaallo taya leh oo markaas caafimaadkooda xaaladahooda markaas aad u wanaagsan in la heli karo ama la dhisi doono kuwaasoo caafimaadka wax weliba cid waliba noloshooda ay ka saacidi karto uuna heli karo qofka shakhsiga in caafimaad tayo wanaagsan uu helo waxaa markaas laga dhigay halkan ama uu sheegay in mandatory ama qofka qasab ahaan uu heli karo kaararka caymiska national hospital insurance kuwa loo yaqaano ama n h f ka kaarka loo yaqaano in cid waliba ay qaadan karto cid waliba markaas loogu shubay lacag qarashaad aada u tiro badan lacagtaasoo la sheegay ama lacagahaasi inay uu qofka bukaan jiifu ku noqon karo bukaan socdna ku noqon karo howl waliba qofka uu asaga aad ku danaynayo ee caafimaadkiisa ku saabsanna inuu kaarkaas waxaas dhan uu ka heli karo dhegeystayaal wuxuu sheegay in dowladda ay ka go-an tahay in dowladda markaas ay aboodo in dowladda ay markaas kaararkaasi caymiska ama kaararka caymiska ee caafimaadka cid waliba heli karto si ay caafimaadkeeda iyo weliba howlaheeda caafimaad ay u markaas ugu dabar waxa uu sheegay qaabkan fully publish dabcan qaab caafimaadka primary health waxaa loo yaqaana dhegeystayaal ayuu sheegay dadka caafimaadka in la siin doono sida dadka kuwa publica kuwa dowladda kuwa diimaha markaas kala duwan sidoo kale brifetyada sida qaara loo kala leeyahay iyo sidoo kale weli waxaa la sheegayaa in ay qaab base of tarif ah in dadka ay ugu heli karaan looguna shubi karo oo markaas isbedbedeli karto qofka kaararkiisa caafimaadkiisa in nolosha kaarkaasi ku xiran tahay wuxuu sheegay in loo qoondeyn doono sanadkiiba ilaa iyo laba boqol oo bilyan oo lacagta dalka wuxuu sheegay waxaa keliya arrintan ay ku socon kartaa kuna maareyn karta ama loogu maareyn karaa wadanka dhegeystayaal sida uu asaga tilmaamaya sheegaya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto in dabcan waa nidaamka wadanka ku socdo qaabka istaraatiijiyadeed keli xisaabtanka ee lagu horumarin karo laguna dusin karo nidaamka isla xisaabtanka iyo weliba nidaamka ku aadan qaabka nidaam dabcan oo qorsheynta wadanka keliya inay ka maqan tahay wuxuu sheegay qorsheyntaasi inay wax weliba ay u suurtagelin karto una heli karto cid weliba in nolosha iminka wadanku markaas uu ku sugan yahay looga gudbo markaas la helana nolol caadi ah cid weliba markaas ay ku noolaan karto dhegeystayaal waa tahay waxaa sidoo kale halkan markaasi laleeyahay qodobka kale waxaa markaasi leeyahay isbitaalada dabcan ilaa iyo lix isbitaaloo caalami ah ayaa markaas la dhisi doonaa the six new level hospital ayaa markaas la dhisi doonaa waxaana markaasi sheegay isbitaaladaasi noqon doonaan halka dhexe isbitaalada oo markaas cid weliba xanuunadooda isbitaallo caalami ah isbitaallo markaasi agabkooda qalabkooda iyo dhakhaatiirtooda dhammaystiran ayuu markaasi sheegay inay fursada u heli doonto dhegeystayaal waxaa uu sheegay madaxweyne ku-xigeen dalka william ruto labaatan kun oo markaasi caafimaad ah helka kuwa loo yaqaano ayaa markaasi shaqo abuur loo sameyn doonaa misle shaqooyinka ay ka qaybgeli doonaan dhammaan afartan dad ismaamul ee wadanka uu ka kooban yahay kuwaasoo baahi inta badan uga jiraan sidoo kalena takhasusyada kala duwan ee caafimaadada ay markaasi kusoo takhasusana heli karaan si ay dadka shacabka ugu dadaalaan si dadka shacabka ay caafimaadkooda uga shaqeeyaan sidii takasusyada kala duwan ay kusoo takhasuseen ay dadka markaasi ugu adeegaan ay dadka bukaanada caafimaadka markaasi la ildaran iyo weliba wadamada markaasi kala duwan u aadaan laakiin wuxuu sheegayaa in halkan baahidooda kala duwan ee caafimaadka lagu soo afjari doono loona heli doono dhakhaatiir markaas wax ku barta wadanka dhakhaatiir markaasi heli karaan in bukaanada si dhowo la socdaan baahida gaabska markaasi ka jiraana dhakhaatiirta laga gudbi doono xaaladooda caafimaad in markaas loo helo dhegeystayaal waxa uu sidoo kale halka madaxweynaha ku-xigeenka sheegay in markaas haddana la shaqaaleysiin doono dabcan macalimiin aada u tiro badan ee ku aadan inay wax markaasi baraan iskuullada hoose iskuullada hoose dhexe primariga secondariga dhegeystayaal waa kuwa markaasi dabcan shaqaaleysiin xoogan ayaa markaasi wadanku sheegay inay la wada sanaba laga shaqaaleysiin doono macalimiinta kuwaasuu sheegay in gobolada qaar tuulooyinka qaar ay macalimiin la-aan ka jirto waxauu sheegay gobolada qaar ee wadanka markaas ay ka kooban tahay inay sixir barar xoogan ee dhanka macalimiinta dabcan waa dhanka waa inay ka jirto macalin yari aada u baaxad weyn aada u tiro badan oo markaas sheegay inaysan dowladda muddooyinka ugu dambeysay aysan shaqaalaysanin sidoo kale aada uga gaabisay laakiin wuxuu sheegay in qorshaheeda kaalinteeda doorkeeda ay markaas uu ka ciyaarayo amase uu ka qaadan karo in tiro aada u tiro badan macalimiin ah in la qoro wadanka kuwaasuu sheegay in baahida iyo caruurta markaas ay u helaan in macalimiintaas wax ay baraan waxa uu sheegay in caruurta ay heli doonaan nafaqeyn xoogan ee inta programka ay socdo iskuullada markaas kala duwan ay ku kala jiraan waxa uu sheegay in iskuullada ay u heli doonaan nidaamyadii hore wadanka markaas ka jiri jiray caruurta inay markaas caano cabaan mise in caruurta ay cunaha markaas loo kariyo nafaqo markaasi ah kuwaasoo sheegi karayso in caruurta ay sii wadan karaan noloshooda caadiga ah sidoo kalena ay wax kusii baran karaan waxa uu sheegay in arrimahaasoo dhan isla hal xerig markaas keliya la doonaya ama hal wada keliya loo marayo in waxaasoo dhan lagu soo abjiro dhibaatada iyo culaysada wadanka markaas ka taagan keliya wuxuu sheegi karaa in haddii markaas ardayga uu helo calooshiisa ta'aman ama cunno uu helo in markaas niyadiisa sidoo kale ay degayso oo waxuna ku baran karo haddii sidoo kale la helo macalimiin aada u tiro badan waxay markaas oo haddana macalimiintaasi qarashaad lacaga ah markaas loo qoondeeyo iyo weliba promotionada kala duwan la kala siiyo waxay haddana markaas noqonaysa macalimiinta dhiirigelin in caruurtadan wax kusii bara karaan dhegeystayaal haddaba arrimahaasi ilaa iyo sagaal qodob ama toban qodob ayuu markaas madaxweynaha xalay soo bandhigay oo aad markaas ugu dheeraada kagana hadlay sidoo kale faahfaahin iyo macluumaad fara badan uu kaga bixiyay dhegeystayaal qodobka markaasi ugu dambe haddii aan kugu daro dhegeystayaale waxa uu sheegay in dadka markaasi da-dooda ka weyn ama ka weynaato kontonka in xafiisyada dabcan guryaha ay kasoo shaqeyn karaan halka kountiyada waa home counties waxaa loo yaqaana dhegeystayaal ay kasoo shaqeyn karaan waa kuwa dowladda markaas usoo halgamay kuwa dowladda markaas usoo shaqeeyey waa kuwa markaasi howlgabka ka noqday shaqooyinka xafi xafiisyada guryaha ama kountiyada markaasi kasoo shaqeynayaan halkaas noloshooda caadi ay usii wadan karaan ama sii wadanayaan waa howl markaas imikan madaxweynaha waxaalay soo bandhigay laakiin madaxweynaha marka hore wuxuu aada ugu dhadheeraaday ama madaxweyne ku-xigeenka wuxuu markaas aada ugu dheeraaday intuusa hiigsigiisa ama qorshihiisa markaas soo bandhigin qarashaadka lacagaha deymaha farha badan wadanka marka markaas lagu leeyahay iyo weliba sidaa iminkana wadanka ay culeysyada ay dabcan u saaran tahay sidii culeysyada iminka nooga bixi lahaa iyo sidii markaas culeysyada wadanka deymaha markaas la go-day dabcan noqotay in ay wadanku ka socon layahay noqotayna kowda tan ugu weyn in sixir bararka sare usii kaco maalin maalinba kasii dambeysay soo saarayaan isbedelada xoogan weliba qaybta markaas shidaalka qaybta markaas cunada dadka shacabka dadka shacabka ay ku nool yihiin dhegeystayaal waxaa markaas u dambeysayba muddo dabcan isbuucan soo dhaafna ayay ahayd dabcan isbuucan gudihiisa ayay ahayd markii dadka shacabka kenyaanka ay sheegeen inaysan awoodi karin labada kiile ee burka labada kiile ee labada kiile ee ugaalida ama soort waxaa loo taqaana dhegeystayaal kuwaasoo la sheegay inay sare usii kacday oo markaas meelaha qaar xitaa laga layahay inkastoo laakiin wasaaradda beeraha ay sheegtay in ay imikan lasoo gelin karin arrimaha markaasi dabcan booshooyinka qaar kuwaasoo lagu sheegay in daawooyin qaar ama sun ay qabaan aflatoxin waxaa loo yaqaana dhegeystayaal ilaa ay markaasi dowladda baaritaana ay ku sameyso dhegeyste waa arrimo markaasi wadanka asaga xalay si aada uga dheeraad kuna sheegay halkan inay bohol ay tahay bohoshaasi dhammaan lagu wada ilanayo mise dadka dhammaan ay ku wada dhacayaan ama ku wada dhacayaan waana bohosha uu sheegaya dhegeysta madaxweyne ku-xigeenka ku aadan lacagaha deymaha wadanka tirada badan lagu leeyahay wuxuu sheegay in sagaal trilyan oo lacag aada u tiro badan ah lagu leeyahay waa saddex saddex waa saddex mar oo markaas sanad maaliyadada wadanka laga akhriyey lacagaha deymaha lagu leeyahay wadanka lagu bixin karo laakiin wadanka ayaa markaas wadan qeyb dabcan iminkan hir kale ama nolol kale uu ku socdo taasuu sheegay in isbedelkeeda iyo arrimo fara badan uu ku doonayo inuu kusoo afjiro laguna soo xiro nidaamka iminka wadanka markaas uu ku shaqeeyay ee ku aadan lacagaha iyo amaahda iyo amaahda faraha badan ama deymaha faraha badan uu soo qaadanayo kuu sheegayo inay taasi ay wadanka uusan kusii socon karin keliya ay ka go-an tahay dowladda qaabka in nidaamkaasi sidii deymahaasi loogu bixin lahaa iyo sidii lacagaha si faraha badan lagu joojin lahaa dhegeystayaal dabcan qodobo fara badan ayaa halkan dabcan ilaa toban qodob ayuu markaasi soo dhigay waxaa sidoo kale uu soo hadal qaaday arrimaha ku saabsan wadooyinka infrastructurega ama wadooyinka lagu sheegay in kuwa markaasi tuulooyinka kuwa magaalooyinka weyn markaas la doonaya in la dhammaystiro sidoo kalena lasii dhiso dabcan wadooyin casri ah oo ay dadka markaasi kaga faa'iideysan karaan iyo dadka baabuurta ganacsida markaasi ufuri doonto ufuri karayso wadooyin sax ah ama baabuurta xamuulka ah qaada ay ganacs dabcan agabyada waxyaalaha muhiimka waxyaalaha fiican markaasi wado in ay wadanka ay sidoo kale uu ka dhaqangelin doono cab casri ah oo wadooyin ah dhegeystayaal waxaa uu sidoo kale sheegay in lagu ballaarin doono the prod dabcan band dabcan lagu heli doono countiyada dhammaan inay markaas iska heli karaan fursado markaasi lacagaha ah ay sidoo kale dabcan maalgashiyadooda ama fursado markaas lacaga ah ay ku heli doonaan in markaas loo sii kordhiyo iyadoo loo marayo nidaamka iminkan shan iyo tobanka boqolkiiba loola gaarsiin karo tiro markaasi aada u ballaaran oo ay wax badan ay ku qaban karaan kuna dabooli karaan baahida wadanka markaasi ka taagan iyadoo iskala kaashanayan dowladda dhexe dhegeystayaal ee countiyada waa arrimo markaasi wadanka weli aan looga arkin dhegeystayaal iyadoo dhegeystayaasha goorrow qaadka teleefoonadan u furi doono eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaba dhegeystayaal maxay kaga dhigan tahay dabcan wacan weli horaan markaasi looga arkin dabcan bandhigyada markaasi kala duwan ay soo saarayaan ama ay soo gudbinaan qorshaha ee ku aadan waxaa kaga soo horeeyey raila omolo odinga waxaa ku xigay xalay oo markaas soo bandhigay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto qorshe aan markaas weli aan loo arkin iyo lacaga fara badan markaas ay ku baxayaan iyo qorshe fara badan markaas kaga baxayaan dhegeystayaal maxay kaga duwantaha siyaasadan dabcan wadanka iminka siyaasadiisa isma isfurfuraysaa oo markaas ma noqonaysaa midyo ama dadyo markaas iminkan baahiyo fara badan iyo dhibaato fara badan hiilis iminkan markaas dadka shacabka u baahan inay arkaan kadibna ay markaas soo bandhigayaan qorshe dadka markaas taabagelin kara qorshe markaas dadka ay noloshooda markaas farxad gelin karo qorshe markaas dadka ay aada raalli uga noqon karaan marka kala duwan ay soo bandhigayaan dabcan madaxweyne xogeenka iyo sidoo kale raila odinga waa qorsho weli aan looga arkin wadanka habka nidaamkan iyo weliba xisaabtan iminkan ay soo bandhigayaan iyo weliba qarashaadka lacagaha faraha badan iminkan ay soo bandhigayaan leeyihiin dowladda way awooda lacagtaasi in markaasi maalgelin xoogan wadanka gudihiisa laga dhex sameeyo sida raila uu sheegay iyo sidoo kale sida uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxay aad markaas iminkan diiradda u saarayaan oga hadlayaan qaabka nidaamkan iyo weliba qaabka ay doonayaan in dadka ay kaga jaahilbixiyaan kagana dhaadhiciyaan qorshahan wadanka iminkan uu ku socdo loona heli karo xalkeeda ee sanadaha markaasi ay kala dabcan dadka ay keliya ku xiran tahay in la kala doortaan waa qorsho weli aan loo arkin dhegeystayaal weliba dadka aadka uga fallooda khubarooyinka dhanka siyaasadda sheegayaan in weli tani ay kaga dumneed una dhineed in markaa qorshooyin fara badan ilaa iyo toban gaarayaan inay soo kala dhigaan shakhsiyaadka ugu cadcad ee dhanka siyaasadda keliya markaas ay ku xiran tahay maxaa markaasi ka saxa maxaa markaasi kaga bedan karaa ilaa iyo qodobo qaar ay leeyihiin qodobadaas xitaa haddii aysan soo bandhigaynin mid ka mid ah telefishinada wadanka oo xalay dood ka socotay oo kadib markii khudbadan markaasi madaxweyne ku-xigeenka uu soo jeediyey waxay markaasi tilmaamaya sheegayaan ilaa saaka warbaahinada aada uga hadlayaan tani maxay kaga turjumaysaa kaga hadlaysaa waxaa leeyahay qodobo toban iyo toban ayay soo kala dhigeen ku aadan markaasi sidaa ay dowladooda ay doonayaan inay ku hogaamiyaan boqolka maalmood iyo sidoo kale meelaha markaasi duldulleeda iyo baahida faraha badan ee wadanka ka taagan ee dadka shacabka u baahan yihiin inay heli karaan ama sidoo kale qulubtooda ay ku hanan karaan dhegeystayaal waxaa leeyahay tabanadaasi qodob waxaa laga yaabaa shan qodob oo markaasi muhiim ah inay markaasi ku tilaabsadaan inta kalena markaasi inay dib markaas u dhigtaan waa sida markaasi qaar ay leeyihiin laakiin tabanadaasi ama tobanka qodob ee markaasi kala duwan ay soo kala dhigteen waxaa leeyahay inta markaas ugu muhiimsan ayaa suurtagal ah mise inta ee dhammaan ay soo wada sheegeen ma laga yaaba inay markaasi ay soo dhamaystiraan lacagaha qarashaadka wadanka iyo weliba deymaha amaha faraha badan lagu leeyahay ama deymaha faraha badan lagu leeyahay dowladda ayaa taasi aan u saamaxaynin sida qubarada dhanka dhaqaalaha ka faalloodo waxay leeyihin wadanka marka hore ha helo ama ha noqdo wadan markaas isku filan noloshooda markaas ay ku wadan karaan ama cid weliba ay noqon karto minka waxay ku nooloshahay noloshooda ee qutuldururiga horaan lagu tilmaamay in hal doolar uu qofka shakhsiga uu ku nool yahay kenya taasi loogu bedelo wax soo saarna wadanka oo asaga marka u yeesho si noloshooda caadiga ay usii wataan ama qofka shacabka xaaladiisa ama qofka usii wadan kara dhegeystayaal arrimahaas ayaan bal wada eegeynaa haddaba maxay kaga duwan tahay qorshooyinkii hore ee wadanka markaasi caadi ka ahaa iyo tani iminkan labada kun labaiy labaatanka dabcan ee kala duwan ay soo kala dhiganayaan raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto maxay tani markaasi kaga turjumaysaa maxay tani markaasi lagu macnayn karaa maxay tani noqon karaysaa in qodobada markaasi aada u tiro badan ee toban gaaraysa dhinacyada kala duwan ay soo kala dhigeen weliba kuwa markaas tiiba tiiba kasii daran oo qofkau soo saarayo u noqon karto qofka rajo gelin karo in markaas shakhsiyaadkan loo kala doorto in xilalkaas ay kala qabtaan raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaa kasii horeeyey xilalkan moy kibaki daniel torotich aramoy iyo sidoo kale madaxweyne uhuru kenyatta dhammaan qorshahaasi mid markaasi iminka uu dabcan soo bandhigay ma lahan markii laga soo tego moy kibaki oo shaga sheegay in dhaqaalaha wadanka keliya loo helin karo dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada bal aragtidooda fikirkooda ayaa markaasi siinaya bal ku aadan maxaa markaas arrintan ay kaga dhigan tahay qorsho weli aan wadanka markaas ka dhicin qorsho cid weliba iminkan ay soo bandhiganayso dabcan maxay kaga turjumaysaa maxayna u suurtagelin kartaa maxayna fududayn kartaa dadka shacabka dhegeystaha qadka u hore barnaamijka noo daafurayo walaal soo dhowo magacaaga aan ku salaamaya
alo salaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu maxamuud daahir haye maxamuud daahir dhaqan xajiisi waan ku salaamay shukran
alxamdulilah ilaahay mahad leh dooda waa maqlaynaa horta waa un dood siyaasad weeyaan haye waayo nin kastaa markuu wax rabo siduu wax ku heli lahaa aada iyo aad ambuu ka hadlay mogta waxyaalo badanoo maxaa nin kastaa uu ku hadlay haye laakiin waxaa weeye de wadanka hadda maanta siduu iyo iyo arrimahaas kulli culeys baa jira haye waayo hadda dadka khubaraha oo wax indha indheeyaan waxay leeyihin maanta kenya cunuga caa u dhasho deynta oo wadanka qariib laba milyan baa lagu lahaan haye
marka hadda arrintaas oo taagan waxaad kaasaan qabana kaasaan qabana aada iyo aad kulli waa waa waa luuqad siyaasadeed sax marka waxaan leeyahay de kulli waan arka hadii ilaahay na gaarsiiyo ninkii ku guuleysta aada iyo aad wuxuu qabto waan u joognaa maxaa nin madaxweyne oo waagi hore uhuru wax badan buu sheegay wixiina maanta waa lala-yahay haye
marka tarna sii may ka dhigan taha laakiin maxamuudow tan waxaa leeyahay way kaga duwan tahay waxyaalahan eh, wadanka weli kamay dhicin Eh, sida hadda raila odinga waxyaalaha uu soo sheegay uu soo qaaday jaamacadaha in free laga dhigayo j- j- eh, iskuullada hoose dhexe caruurta in markaas la quudinayo Eh, isla sidoo kale madaxweynaha isagana oo maqlaysa wuxuu leeyahay lacago fara badan qaab istiraatiijig nidaamka wadanka ka qaldan laakiin tani waa la saxayaa mhm
horta waa run waan maqlahay mhm waxyaalo badan oo horaan la sheegin way sheegeen waa run sa laakiin aniga waxaan u arkaa in siyaasi unta oo dadka lagu soo jiidanaya oo awooddaas ba aana aan wadanka una lahayn haye maxaa yeelay ruto hadda shaqaduu ku jira mhm oo nin madaxweyne ku-xigeen buu ahaa mhm safartii hore asay uur waxay sheegeen mhm waxyaalaha barkiisaas uu ku dhex jiray way ku jirtay haye waxna may ka qabeen xagga caafimaadka iyo haye marka wadankii inuu kasii daro ma ogi kasi raas ma jirin sa nin madaxweyne oo wax sheegay oo wax laga qabtay waxaa jirtay kibaki mhm oo lacagahan c d f ku keenay mhm iskuullada hoose oo firiigu ka dhigay mhm hadda iskuulladii firiidahayn ba hadda tageenba haye oo buugti laleeyahay haye marka de waan arki doonaa ilaahay na gaarsiiyo maaleyn kolley Mm.
kolley wax unbaa laga qabanaya de kolley haddii wax la sheego haa waxna waa un la yeli waxna un la wayni doonaa aad baad umaadsan tahay maxamuud daahir laakiin waan arki doonaa waa ku mahadsan shukran doonaa shukran aad baad umaadsan tahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya soo dhow walaal magacaaga alo salaamaaleykum asalaam wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga walaal waa maxamed ibraahim maxmed oo kala socdhiraya county madera soo dhow maxamedow
aad o aad waan dhegeysanayay barnaamijka ruuta uu soo bandhigay haye
Eh, laakiin ruuta waxaa u dhiman exercises badan iyo iyo inuu suubiyo na, eh, maanta kenya weli ma dhicina malayna madaxweyne eh, doorashadii weli ma dhicin
eh, na, doorashadii u horeysay intuu galay ku guulaystay mhm ninka ula tartamayana waa nin shan mar soo istaagay ma garatay sa marka wuxuu u baahan yahay exercise fara badan iyo inuu dhowr mar tartamo ma filaya inuu guulaysan doono doorashada kenya laakiin een, maxamedow een, arrintan hadda waxaa laleeyahay eh, qorshooyinka faraha badan ay soo bandhigayaan oo mid aan weli la arag oo wadanka tan iyo intuu xornimada uu helay cid weliba ay soo bandhigayso cid weliba rajo gelinayso marka waa tahay waan ka xumay maxamed een, dabcan waxaan filayaa mar kale inuu soo beegsan doono xigaha kale qadka telefoonkan siinaya star f m soo dhow walaal magacaaga halo star f m soo dhow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu okad waan ku salaamo axmed xasan waxaa reera jooga axmed xasan haye soo dhowow
aniga wadaan u gudagalo aniga kolley warka lama soconina gargaar baa naga soo dhex gashay sta haye
marka gargaar baa allanka hadda ku jirtaa maaragtay
gargaar miya haa idaacadda gargaar haye
markaas waxaan baqayona kala dhumisaas waxaan istaadi weyneed iyo iyo gargaar waxaan gargaar baana kala dhumisay waa tahay dhibna waa la soo celin hawadan soo gelin doona wax yar kadib dhegeystaha kale qadka telefoonkan siinaya soo dhow walaal magacaaga halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
xuseen falliin xagar jirin xuseen falleer een, soo dhowow waan ku salaamayaa
walaalo waan kaa qaaday shukran
haddii aan u guda galo haa
war nin ow bahaysan intuu siyaasadda la dhamo waqti marka hore been baa la isticmaalay sah
maalintii u horreysay oo olaha lagu jiro been baa la isticmaalay haye
maalinta la helana oo la isdhaariyana waaba la isma arkaayo haddana meelo kale iyo dibidda ba- wixii dal- dalka lagu bixin lahaa aha dibidda lagu aada haye
marka annaga waxa annaga waa un hurufay horta naloo xiray oo oo kenya maalintii calanka qaadatay maalinta inta udhexayso waxaan annaga waa wax na nadaashay haye
hase ahaatee maanta waxaan run u yar qaadanaynaa mhm
raila arrinta uu ka dhawaajinayo haye
kuwan kale waan kusoo daalnay ruuto toban sano u ahaa ma- madaxweyne madaxayna ku xogeen madaxweyne ku-xigeen soo mahan aad iyo aad
hadda madaxweynihii labaada adduunka asagaa ahaa haye wax uu qabtay maalinka toban sano waxaad ku qaban wayso adiga shan sano ma ku qaban haye
taa way adagtay ow haye
waa un ilmihii la dhihi jiray geedkaasan aabau degaynaa markii reer guuraaga la ye oo baadiyaha la degan yahay ilmaha marka cidda guurto waxaa la dhihi way daalayeen og sah
waxaa la dhihi marka xagga geedkaa maarta inta ilmaha la xumbaara geed madaxiisa la tusi geedkaa maarta kaasaan degaynaayo makana haye marka marta- marka iniga eh, waana la xambaaraya miya halkaasaan degana laleeyahay anna hadda xumbaarista iyo halkaasaan degaynaa ba horta meeshaa nalagu geyn rabaa oo kuura lagu qaadan rabaa haye
kiina waan waan ka ilbaxno maanta waan kasoo horjeednaa laakiin qodobo eh, eh, dabcan kala duwan oo qurux badan bay soo kala saarayaan raila qodobo qurux badan buu soo saaray eh, madaxweyne ku-xigeenka qodobo qodob quru- qurux badan buu soo saaray oo eh, dabcan xitaa qurbada- eh, khubarada dhanka siyaasadda ka faalada leeyihiin waa siyaasad aan weli weligeed la arkinba
waa haddii hadba mogti max wixii lagugu barto inaad dhaafto waa meesha way ku jirtaa mogt haye
lugaa waxaa la yidhi lataysta barta kariista ceeb buu moodaa ha
wixii horaan adi aa usoo marta safartan waa inaad bedesho sifa aad wax ku hesho sax
ninkan ruuto ee korooyinkii hore sidaa ku heli jiray oo meel uu ku tegi jiray oo madaxweynaha marka uu watana uu kusoo gelin jiray asagana uu madaxweyne ku-xigeen u ahaan jiray ha
kii buu iska daliishanhayaa wax ka bedelan buuna soo saaro wuxuu ku yidhi isbuul baan sidaa yeeli oo ee, isbitaallihii baan meeshaa gaarsiin waxaan horta waa waxba kama jiraan haye
waa shaksi ahaan markaan aniga iska hadlay mog sax
aniga waxaan u arkaa waxaan ruuto uu sheegi waa waxba kama jiraan laakiin siyaasadda maxay ka aha laakiin siyaasadda markaa fiiriso intaad soo jirtay iyo weliba waxaan qodobadan la soo saarayo maxaa adiga kaga baxay faha ka fahantay aniga waxaa iiga fahmaya middan hadda odayga uu ku dhawaaqayo ma ogi middan kale ruuto Aha.
el eragayga wallaahi horta waxba iigama baxayo inta ka hor muhiimada maaweele waay maaweelada carruurta loo dhigi jiro waa mogdi hadal waa murti iyo murdadaale sax
murtida markaan ka soo qaadano waxba kama jiraan waay haye mudadaalo markay noqotana weligaan baa midaan lagu mudadaaleyn jiro intaan biyo kasoo jeexiyo l- maarata biyahan ganala maro intaan xagga kasoo jeexaan lag dheerageen Haye.
weligeed bu waxaana dhihi jiri intunoo imaan madoogaas intuu imaado weligiisaana dhihi jiri sax
bahol baan inta ka duriyo bifkaan kasoo qaado webigan kale oo maxaa la dhahaa dhankan wajar
waa waa- dabcan webi wajeer ma qabto haye waxaa waay midkan lagtan ku yaallo banaanka eh waasuw waasuw ha waaso sax
meeshaan intaan bool ka duro yaan keeni dhingis waxaas annaga na dhihi jira dawka haye wixii maan haynaa waay haye
looda nagi baa dhamaatay arag nagi baa dhamaaday geeli nagi baa dhamaaday abaar iyo oon war hadda inta dadka eh meeshan iyo gaaris dhexdooda oonka uu ku dilay horta yaa wax yar ahayn walaalow haye
wartanaytu ruuto xagga iska dhig middan kale odaygan rayla baan waxoogaa yar cawaansanaynaa ma ogi aad iyo aad kalayto wayna dishay ruuto beentiisi wayna dishay kuwan hore ee oo embiyaasha maaragtay annaga xagga naga ka imaanayeen iyo waxaasaan ku xisaabnay waa tahay eh, maxamed eh, xuseen faliir aad aad u mahadsan tahay shukran A- adaa mudan abbi waxaan kuugu dari aha mudadaalo waa lasoo dhaafay oo eganaysa wixii runtaa laiskugu imaan geed hoostii baan fadhinaa oo talka kasoo anjegayo shukran aad baad umadsanta xuseen faleer eh, dhankaasi madoogaashe akauntiga gaarsiin kasoo waxa xigaha kale qadka telefoonkan siinaya soo dhowo walaal magacaaga halo star f m soo dhowo waa tahay her dhegeystaasi qadkuu ka baxay xigaha kalean siinaya halo star f m soo dhowo walaal magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa xasan bashiir magaalada madheera xasan bashiir saaxiib soo dhowo
maasha allah alxamdulilah magaalada madheera aad loogu warbarito wax dhibaato mala alxamdulilah sida iyagu sargal waa gaban kara haye
horta waxaan horta musharaxiinta waxaa waaye ay sheegayin wax horta waa un kursiga ma dhigay waay haye
annagana beenta waxaa waaye wax badan waa aan soo ninka horta muslimka ah been sheega hadda kii gaal lahaa sugun dad joogo waay haye
marka waxaas waa un waxaan ku idhahdaa kaabayn iyo un mar kursi ugu fadhiiso waa marka waxaas nooca annaga hadda aan awaay aan ka tashanay oo mar hore aan meel iska dhign haye
madaxweynaha ku-xigeen hornoqoya iyo mid hadda raila oo weliis wax raadinaya ooma hilin noqoyaaba horta waxaad wax oo haddaan raggaan ruma sheegan aan leenahay aha
malax aan leenahay ilaa qofka intuu soo galo oo wixii uu sheegaya uu qabto la arko waxay qabta la arka waxay qabta la arka ma ahan hadda rag ruma sheegan aan leenahay malaha marka hadda ishe- waxyaalahan kala duwan hadda ay soo saarayaan een, dadka ay aad markaas rajo weyn u gelinayaan een, maxay tahay oo ay kaga duwan tahay siyaasadihii hore waddanka
wax isbedel ilaahi malaha leeyahay wax isbedel ilaahi malaha waa wax sii hor camal oo waa tahay aad baad u maadsantaha shukran xigaa kale qadkaan siinaya star f m soo dhow walaal magacaaga halo star f m soo dhow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ku salaam yuusuf bakar cumar akhyaar
waa cumar kheer oo magaalo madheera haye
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan waa berisin horta waxaa waaye waxaan leenahay barnaamijka daan guda gala aha
kambeen horta sidiisaba dad aragti waa un been iyo sida dadka lagu soo xargelin lahay u badanta ma garata haye
marka labadaba waxa waaye waxtarkooda waxaan la ogaan karaa markay madaxweyne noqdaan ay soo galaan sax
marka laakiin dad waxa warkooda ka dhameeyay waa la arkay sida kibaas oo kale oo xooga wax qabtina waa la arkay marka waxaan dhihi lahaa horta ninka fiican waddanka allaha kusoo toosiiye ahaye marka annagana reer gobolka qoy baradana ninka wax noo qabana oo wadooyin noo dhisa wax walba noo qabana ninkaasaan dooranayna marka ballantaasna kii kuwii kasoo baxaana waa ilaahay aqaa ninkaas ka ballanta kasoo baxa allaha nagu toosiye dhammaan dhegeystayaalkaasi kulli ma ixtiraameen shukran cumar khiyaar uu mahadsan yahay saaxiibkaas mandheera iga soo wacay xigaha kalaan siinaya star fm soo dhowow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
وعليكم السلام سعد.
waan kaa qaada oo soo dhowow maxamed
ما شاء الله والسلام على ديجاجنا هلك جيران والسلام على مغرب.
shukran
أنا أدرى ورث دقوم أهلي وش أكثر كله ما هذا كل شيء عشان كله كله.
haye maxaa ula jeedaa marka
على ولد جدا روتو هذا وش ما كل كان كله فنا مغرب.
haye
من كان هواي عشان كان دقة نن حالي سودش.
haye
نن هذا تاجر نمارت كيني حد مارت ما هلا مرة عدنا.
haye
من كان تبصنا مارت شو هاي ملحوينا ملحوينكم هذي حد دور ما هواي. نيجي كينيا حد إلى وين وين يا وين هورو هذين كيس أصلا ما.
sax
ninka dhamaalada kenya number one waa mbatiw asaga waay aada iyo aad toban sa- nim- toban sano ninkii waa mbatiw soo ahay mhm
haddii oo maaragtay hadda waxba laga sheeginaya caay aflagaado u taagnay aha
maanta maaragtay oo jaamacada free ka dhigaya iyo waxbaa free ka dhigaya exam baan yeelaya iyo intaa ka dhacday waxaas miya waxaan umalayna aha
waxa waaye waxa yacni dhowda maqashii waxban ha u qaban waay magarad aada iyo aad
marka aniga waxaan dhihi lahay aha
ruto hadda yacni inay hadda waxyaalahaas intaasoo shay asaga oo waxbaba ka jirin hataa wax u ega la sheega ma haye beenta nafteeda moog waxa u eg baa jirta waxabiya waxa maaragtay aan u ekeen waa jira ma garata aha waxaan asaga sheegaa nin primary maanta hadda oo gabaatiya markuu free ka dhigay kadib hadda maanta waxa waye ilmihii ba- primary hadda isaan wana maaragtay ayaa lacag ee maanta shan boqol ee iskuulka haye marka aniga waan dhihi lahay nin primary hadda oo hadda lacag ee shan boqol ee cunug yar- cunug laga bixinayo aha
jaamacada free ka dhigaya anaga waxaas no madaadaalisa said waaye aha
waxba kuma haynan oo naga wareejan dhihi lahayn maxaa yeelay ninka wisan waxa qaban waaya shirkan waxba kama qaban waxba kama maqnaa waddan haye والسلام عليكم ورحمة الله shukran aad baad mahadsan tahay star fm soo dhowow
yaa cabdillah waan ku salaamaya haye waa ku salaam iisoo bagad in badan aada iyo aad magacaaga in waa cabdiraxmaan xaafadda ee magaalada kukaale ee degmada wajeer haye maxamed cabdiraxmaan soo dhowow saaxiib in badan oo ku salaamay shukran Een, runtii horta waxaa runtii anigan la yaabin aha Een, laba nin been horta iskuma dhahma waa un waa un kulkayaanka oon awal dooran jirnay haye Een, runtii waxaad moodaa in madaxweyne ku-xigeenka markii oo hadda u dambeysay aha in laba sano ugu dambeysay inuu muxaarad ahay dowladda runtii kulli adaa waa ka warqabtaa haye Een, een, Thailand inta soo sano buu maarata dowladda Kenya kusoo jiri jiray aha in markaas maaragtay yaa ra'iisul wasaaraha waa jirtay Aha.
madaxweyne waddanka ka talinaya aha Een, runtii horta waxaan iskuma dhaamaan een, been iskuma dhaamaan waxaan noo un anaga kun doorano kore aha in la kala runtii waxaan badiyaa horta in la kala xigsado hebel haddayni hebel un taageersan waa iska meeshaada mog aha laakiin beenta nala sugi jiray baa un aan sheegayin haye ilaa madaxweyne kibaaki ilaa uhuru aan maqli jiray Een, ga- wadada madeera ay gaarasa isku xira haye haddana kolley meeshay taadinta adoo aragtay sax waan lagu kaabengaraya rayland ku kaabengaraynaya ruutuna ku kaabengaraynaya haye Een, aniga maran jarnaa maalay ruutu ruutu ay nooga amaaday aha wixii isticmaalay sheegay man haddana rayl aad sheegay waxaad moodaa inay maaragtay isku tarta oo kale ay- ay maaragtay ay nagu ay nu- nagu madadaalinayaan haye runtan waxay imaan doontaa kolley markii la barto aha laakiin waxaan leeyahay aha in kanaasaca ani kanaasaana ma dhihi karnay aha midku wanaagsan allah noo soo geliyey in badan abeen waa ku salaamnay soo Shukran, dhawaad.
Cabdiraxmaan, aad- Asxaabta.
aad baad umahadsan tahay saaxib wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi dhankaasi oo countiga wajeer iga soo wacay Eh, weli idaacaddii star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan saaxiibada kala duwan cidulba imikan way ka qayb qaadanaysaa eh, fikirkeeda aragtidana soo dhibanaya walaal soo dhowo magacaaga
السلام عليكم وعليكم ورحمة السلام.
الله تعالى وبركاته وعليكم.
وعليكم وخسر yuusuf waay walaal soo dhowow هذا اسمك توما haa
وخسر ما اد بخسر ما aada iyo aad magacaaga قاسان وقاسان وبري واي magacaaga انا أنا عبد الله واي Am- eh, okay muse cabdullaahi soo dhowow
آه، وان مقلي هيا sax labada nin oo ololo maayeen oo hadda maanta ugu xoog badan musharaxiinta ah aha
arrintooda laga hadli hayaa aada iyo aad
ninkan ruuto la yiro mhm
idaacadaha waanu dhegaysan jirnay waxaan un- waxa- isaga lagu eedaynay waxaan un maqli jirnay kam aroor iyo kam aroor meel ay dhahayeen wax baa laga qoda intii la dhehe lacagtii wuu dhunsadaan maqlayni haye
geley isagoo lagu sheegayna waan un maqli jirnay haye
madax buu ahay markaas ayade sax
anigu hadda waxay ila tahay mhm ninkaas haddii wax loo dhiibo aha oo madax maanta uu noqdo mhm
daliilin waraaba lagu dayacaya umbaan aniga umalayn inuu noqonayo haye
laakiin ninka hadda muhiimka ah aha
oo maanta in lagu sagootiyo u baahan aha
anigu waxay ila tahay rayla inuu yaho haye
waxqabadna waa laga arki lahay ninkaas haye
inkastoo isaga naftiisa ra-iisul wasaare uu soo noqday aha oo madaxweyne uu noqonin mhm
waxyaabaha faraha badan hadda uu sheegayo aha
wax unbaa ka hergeli lahay haddii uusan wada samayninna hadee kana qorshuu sheegay toban qorshe kana toban qorshuu sheegay
haye kiina wuxuu leeyahay qorshahaygaa fiican kana qorshahaygaa fiican
laakiin kaney Aha, rayla wuxuu dhacay had aan maqlayno annaga aan maqalna hadda ma jiro oo lagu haysto haye laakiin ninkan wax badan uu dhacay dawlad ma- waa in la sheegi jiray laakiin adigu ah, waxaad nadarta dhahda ma laha waa- waad ani maqasho waxaa nadarta u dhexe male been ma fiicnee Aha, يعني waxaa naga tulay male rubmiya base beedmiya wal cilmu cind allah haye
laakiin aniga hadda maanta waxaa rab lahay aha duqan sagootiga ee ninkan yar oo fakfakfakta ku hayo duqan sagootiga eh, aha bal in loo dhiibo sida kibaaki oo kale inuu noqdaa laga yaabo kibaaki si loo nacay aha muxuu sheegun loo lahay aha unbaa la arkay dawladii cirka mari aha adduunkii o dhan ba lacag laga soo saaray sax
marka inuu saas noqon lahayaan aniga ayay ila tahaye aha maanta ha lagu fiiriyo ninkaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ku salaamay shukran aad baad umahadsan tahay oo aad buu mahadsan yahay Eh, dhegeystahaasi qadka telefoonka aad baan ugu mahadcelinaya saaxiibada kala duwan idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeysanayaan iisubakada ee barnaamijka dadweynaha dhegeysanaya arrimaha xaalada guud ee wadanka ee saaka jimcaha diiradda ku saaran ee kaga hadlaynay eh, qorshaha kala duwan ee markaasi soo kala saarayeen asxaabta siyaasadeed yuriba raila omolo odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhegeysan abid waa siyaasadii markaasi uga dumneyd wadamada dabcan waa siyaasadii wadanka markaasi ugu eh, abid aan la arkin ee markaasi soo kala saarayaan qorshooyinka kala duwan ay doonayaan in boqolka maalmood ay ku kala hogaamiyaan ama ay ku kala hogaaminayaan wadanka haddii markaasi dadka shacabka ay soo kala doortaan shakhsiyaadka waa madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale eh, madaxa azimio lomoja raila omolo odinga dhegeystayaal waa arrin siyaasadood weliga aan la arkin ilaa iyo tobada- to- toban qodob ay markaasi soo kala saareen labadaba Eh, eh, dabcan aadna marka markii loo fiiriyo dadka shacabka dhaaragelin karto dadka shacabka markaa fiirisana ay aad markaasi u u qaadan karo qofka shacabka ama qofka muwaadinka ama qofka eh, doonayo in xitaa ay aad ugu kala xudan karaan ama kuxudxudashadooda ay markaas ugu fudaan karto inay kala doortaan raila qodobada uu soo saaray waxay raali gelisay dhammaan dadka shacabka halka sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka isagana uu soo saaray wax markaas dadka shacabka raaligelisay oo aan weli markaas la arkay muddooyinka ugu dambeysay siyaasadda wadanka ka taagneed dhegeystayaal Eh, ilaa iyo daniel trotich arab moy ilaa iyo sidoo kale madaxweyne moy kibaki iyo sidoo kale madaxweynaha imikan talada haya madaxweyne uhuru kenyatta qorshahaasi imikan kuwan ayaga way kaga duwan yihiin waxaa khubra- khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka faalooday tilmaamay sheegayaan in aan siyaasaddan weli aan la arkin ay soo kala bandhigeen ama soo kala saareen raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto cid weliba waxay markaas rajo gelinaysaa in shakhsiyaadka ay kala doortaan laakiin xudxudashada qaybta ee ma- qa- qa- xudxudashada qayb ayay ka tahay dhegeystayaal ay soo kala saarayaan siyaasiyiinta ee wadanka markaasi uu ku- xeelka kala duwan uu ka- u kala ho- dabcan u kala taagan hal dhegeystayaal qadka telefoonka sina kadibna warkeeyana wada aadayna dhegeystayaal ee tobanka barqnimo soo dhow walaal waan ku salaamayaa barkadow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan ku salaamayaa
xuseen qaliila soo dib usoo laabta waaye xuseenow haye soo dhowow walaal horta waan waan ku salaama waan ku salaama afar iyo tobankii boqolka qooraanka cadadiisa salaan kuga ali iyo dhegeystayaalka shukran
nin yahow mugtay faji abdullahi mhm
markaad xariga kusoo xirto waa rari haye
wuxuu la buubuuloba hayiinbu dib dambe ka noqon sax
ku aan weligii hayiinna qoraynina wuu jira sax
hadduu marka kaasanahay wuxuu noqon wax diyaalow laga la garaac gaw gaw oos intii seenta lagaga xiro seentaba ursiga guud haye
ninkanitu hadda la yidhaahdo ruto aha
marta waa ritiga asaga ah diyaalowga haye ilaahay baa isida noo dhige haye
walaala wax uu qabtana oo hadda kenya dhexdeeda uu ka qabtana aan ma maqlin mana arkin haye
waayo laba sano oo kaamil eh, ninka ninkanitu toban sano oo kaamil eh, ninka madaxa ah madaxweynaha laakiin xuseen faliir horta muxuu qabanayaa ninka waa madaxweyne ku-xigeen madaxweyne ku-xigeen hanti ma ma ahayn sumowgid waxaasoo dhan waxaa Hadee.
gacanta ugu jirta madaxweynaha
intaa waayo madaxweynaha wuxuu asaga raalli ka ahayn horta madaxweynaha keligii meel ma marsanayo haye
laakiin haddaad wax u keento ninkan inuu kaa qaabto inuu kaa qaadan horta inaad kala horsato soo maha aha
tobankii sano oo ninkan intuu tobankii sano oo ninkan uu magaranaysaa uu wax noo qaban lahaa wuxuu iska noqday mucaarad gabagabadii aan soo gaarnay dhegeysanad ku maasan tahay waxaana saaka diiradda markaasi ku saaraynay kaga hadlaynay qorshayaasha markaasi kala duwan ay soo saarayaan asxaabta siyaasadda sida markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila omolo odinga oo markaasi qorshe kala duwan oo aan abid markaasi la arkin soo kala saareen kuwaasoo dadka khubarada dhanka siyaasadda ka falada ku til- ku sheegaan ku tilmaamayaan inay tahay mid weli aan la arkin oo markaasi ay ka mid tahay xudxudashada kayaanka shacabka markaasi ku kala xudxudanayaan laakiin tobada- todoban toq- waa tabcan toban qodob ee markaasi kala duwan ay soo kala saareen waxaa leeyahay dabcan ay tilmaamayaan sheegayaan in shan shan mid ka mid ah laga yaaba in ay markaasi eh, laga yaaba inay ka shaqeeyaan mise ay ka qabtaan wax waana qodobada markaasi shanta ugu waaweyn ugu daran madaxweyne ku-xigeenka qorshihiisa koowaad oo u hore waxaa ka mid ah xalay markaas uu soo saaray waa kuna sheegay kuna tilmaamay inay tahay ugu horeyso wax soo saarka bacrimiinta arrimaha wa- ee dabcan isku filnaanshaha wadanka beeraha ee markaasi kowda diiradda koowaad uu ku saari doono kuna bixin doono lacag qarashaad gaaraysa ilaa iyo laba boqol iyo konton mi- bilyan oo lacagta dalka ah kuwaasoo la sheegay in sanad waliba sanad maaliyadeed sanad maaliyadeedka ah wadanka markii la fiiriyay qorshaha iyo qaabka nidaamka istiraatiijiyada xisaabada markaasi kala duwan ee wasaaradda ay sameysay ku shee- uu ku tilmaamay in waxyaalo fara badan ay ka qaldan yihiin wuxuu sheegay isbedelkaasi in cid waliba ama county waliba ay noqon doonto in isku filnaanshaha wadanka heer sare uu ka gaartay ilaa wadanka ilaa wadanka markaasi looga dhoofin karo wax soo saarka wadanka uu soo saaray dhegeystay isla sidoo kale madaxweyne ku-xigeen dabcan raila omolo odinga asagana wuxuu sheegaya soo saaray ay ka mid tahay in markaas wax ka bedelka arrimaha qutulduruuriga nolosha micishada kenyaanka in dhaqaalaha wax badan uu ka qaban doono kana bedeli doono ka mid tahay waxbarashada in sidoo kale wax uu- tilaabo xoogan uu ka qaadi doono arrimaha markaa mi- a- a- ka mid ah caymiska ee babakeya loo yaqaano dhegeystayaal in wadanka wax looga qaban doono dhanka wadooyinka horumarka dhanka tuulooyinka wadooyinka in ayadana sidoo kale wax ba- wax badan ay ka kala qaban kara ay ka kala ay ka kala qaban doonaan dhinacyada kala duwan Waa kaloons- waa dabcan waa raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto isla sidoo kale waxaa lasoo hadal qaaday arrimaha dhaqaalaha dhegeystayaal in markaasi dhinacyada kala duwan ay wax badan ka qaban doonaan looga shaqeyn doono waxaa loo yaqaana ganacsatada yaryar oo kuwaasoo doonayay in taakuleen xoogan ay u baahan yihiin kuwaasoo sheegay in konton bilyan oo lacagta dalka sanad waliba loogu talagali doono kuwaasoo loogu ay isku- lagu- ee lagu taageeri doono waxna ay ka qa- ay ku qabsan doonaan noloshooda ku horumarin karaan ganacsigooda sidoo kale ku ballaarin karaan kuna dabcan ku xisaabtami karaan noloshooda deymaha iyo arrimaha markaas kala duwan ee baahida ay qabaanna ay ku dabooli karaan waa sida markaas ay kala qabaan dhinacyada kala duwan raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka qorshooyin toban markaas kala daran oo aan weli markaas la ark ayaa soo kala bandhigeen dhegeystayaal waxaana khubarada tilmaamay sheegayaan inay tahay mid markaas weli la arkin mud- muddooyinkii siyaasadda ee u dambeysa wadanka ka taagneed marka laga soo tago madaxweyne mwai kibaki oo asaga markaas ka shaqeeyey hanaanka isdhexgalka xoogan ee wadanka waqtigii wadanka uu ku jiray cariiri xubran iyo weliba wadankoo markaas kor ka xirnaa waa sida markaas tilmaamayaan siyaasadoo dabcan mayf- waqtigaasi maysan furfurnayn laakiin mwai kibaki ayaa waqtigaasi furfuray siyaasadda ilaa markaas xisbiya fara badan oo wadanka ay ka soo baxeen kuwa imika markaas lagu naaloonayo dhegeystayaal haddaba taasi iyadoo taagan haddaba maxaa markaasi ka jira maxay tani ay kaga duwan tahay siyaasooyinkii wadanka markaasi ka socday iyo weliba hiigsiyadii ama sidoo kale waxyaalihii markaasi kala duwanaa lasoo bandhigaya in markaasi tani ay ama sanadkan ay kaga duwan tahay xamaasad kala duwan en, eh, dabcan ama xamaasad eh, ka- ka- kala duwan ay kaga leedahay amase kaga duwan tahay kubii hore sida markaas ay soo saarayaan asxaabta siyaasadda raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto gabagabadii barnaamijkan soo gaaray dhegeystayaal dhegeystayaal kooban ayaan qadka telefoonka siinaya si markaasi barnaamijka fikirkooda aragtidooda markaas ay ugu dhiibtaan kadibna waan soo xiraya dhegeystayaal barnaamij markii la gaaro tobankii qadar soddon daqiiqa oo sideed daqiiqa iminkan inooga harsan tahay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha meel walba joogaan waxaa leeyahay barqa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin bal dhegeystayaal khadka telefoonka ugu jira ayaan soo dhaweynaya walaal soo dhow magacaaga waa ku salaamaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
cabdullahi yira madheran jiwa cabdulaahi soo dhowow
walaal waan dhaway horta ruujow arrimo fiican buu ka dhawaa jikow dhe haye
anaga waxaan rabnaa shacabin baan nahay ehe
countiya in lacag laga jaro shacabka wax loo qabto oo u bahan oo kountida lacagaha laga jaro oo shacabka wax loo qabto
ha ilaa hadda countiya dad badjeen ku shubto habal haba laga jara marka yaa wax kugu qabanaya kountida mar haddii lacagaha laga jaro yaa loo dhiibaya marka countiya marka hore waxba kuma haysan midaa ruujow leeyahy dadka guryaha loo dhisay oo faamba tacliinta la sameynay istaalaha la hagaajinay ilaa intaasa dar nooca haye
marka oo marka oo marka waxaa oo marka waxaa leedahay marka waxaa leedahay waa laga maarmaa countiyada waa laga maarmaa leedahay
countiga waa laga maarmay cida wax u qabanaya male waa dad baa jeebadaha furinaya wixii iyo dawlad soo dhiibtada haye
marka anaga shacba daanayo si ruujo sheegaaba dan noocaba ha sax
iyo maaragtay suhulada iyo wax walba ilmihii loo dhaqaaleeyo dadkii la garab qabto yaa fiican mogtay mhm
hadda mandheera jooga countiga mandheera shan bilyan loogu dardiin lahaa maxaa ka faa'iida haye
waxba kama faa'iidin awal hore toban bilyan baa la siinaya intii shan kale loogu sii dara mhm
oo halkeeda bay taagan samaa halkan baa baa taagan sax
laakiin in shacabka wax looga qabtaa lacagta fiican shacabka moogta ka muhiimta wax walba ha
marka aad baad umahadsan tahay runtu shukran arrimo fiican buu ka dhawaajiyey walaal mahadsantid waata uu mahadsan yahay saaxiibkaasi dhanka mandheera iga soo wacay wuxuu leeyahay mid- eh, dabcan eh, kountiyada waxyaalaha la siinaya meesha laga saaraba haba laga qaado oo wuxuu leeyahay waa in markaasi waxyaalaha kale ugu sheegayaan in lagu qabto dabcan ninkaasna qayle wuxuu ka wadaa kountiyada yuu saska qaba waa ku mahadsan yahay balse oo fikirkiisa reertadiisa dhegeystayaal xigaha kale qadka telefoonka walaal soo dhowo waa ku salaamaya assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
nusaawo waxaa weeye yani waxaan ka jawaabayaa arrinta maxay u kulushahay hadda yuusuf mhm ha yuusuf aada iyo aad arrinta waxay u kulushahay waa ruto iyo rayle oo ku kala tegay qaadadii labaataninkii iyo toddobadii haye oo haddii markii dagaalka u dhacay oo rayle u arkay kaniisad gubanaysa ciyaal iyo haween lagu gubay ceeldhooreed haa naxdinta isku naxay oo dhabarka u dubay waa saasay ku kala tageen haye
kana kii madaxweynaha madaxweyne in soo galo toban sano soo waday ehe waxay u kulushahay marka labadaa nin ah marka saas iskugu kulun sax inta kale ummadda kenya waxqabadka meesheedaba ha lahaatee mhm qofka dooranaysa horta waa qof oo waa inuu noqdaa marka uu taagan ceeb salsalayn inuu yahay hadha wuxuu samayn karaa ilaah baa mogta wax naga horreeya mhm marka ninkan marka sida odayaasha hore qaar ku sheegeenba sheekooyin badana oo laga sheegahay oo ruto laleeyahay
mhm laakiin ninkan dee ummadda kenya iyo sharciyada la bedelay iyo dictatoriinimadii unbuu ka taateynaya ummaddu ugu teeteynaya sida ayada mhm baka ay deflationka imaado haddii oo- oo xukuumadii hoos loo daadejiyey mhm marka ninkan ma khalad weligiis barta lagu taagan halad hortaan leeyahay aniga salaamu calaykum aad badan wasud calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi dhegeystaha kale qadka telefoonka ugu damban siinaya kadibna barnaamijkan soo xiraya dhegeystayaal adigana ad ku mahadsantaha la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codsu gobolka waqooyibaray dhegeystayaal bal asxaabta barnaamijka doonayaan inay ka qayb qaataan hal dhegeystaan siinayaa dhegeystayaal asxaab aad u tiro badan barnaamijka ka qayb qaateen doonaya barnaamijkan inay ka qayb qaataan ee ku saabsan arrimaha hiigsiga iyo weliba sanadka labada kun labiyo labaatanka saaxiibada markaas imikan xabad ku kala qaraacanayeen dadka shacabka arrimo qorsho fara badan soo bandhigayaan ay ka mid tahay dhegeystayaal sida madaxweyneha ama mada- ka mid yahay madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila omolo odinga san bishii hore ay ahayd markii raila uu soo bandhigay halka xalayna uu soo bandhigay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto qodobo markaas cid waliba dabcan xamaasooyin fara badan wadato falanqeyn fara badan wadatay oo warbaahinada aad markaasi looga hadlayo sidoo kale baraha bulshada dabcan qodobada markaasi kala duwan ay soo saareen shakhsiyaadkan raila omolo odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhegeysta dabcan arrimahan qobarada dhanka siyaasadda kuwa ka faallad waxay aad u tilmaameen sheegan leeyihiin waxay markaasi noqonaysaa mid dabcan waxqabadkeeda dabcan inta hore ilaa iyo konton boqolkiiba laga yaaba inay ka qabtaan halka kontonka kale markaas ay ku adkaan doonto lacagaha ayaa markaasi loo aaneynaya wadanka markaasi soo geliso ama wadanka markaasi soo gelayso dabcan lacagaha qowndada ee markaasi ama saamiga waxyaalaha markaasi la aruuriyo dabcan isku celcelis ahaan waxaa laga yaaba markaasi in saddex dhibic saddex trilyan sida hadda sanad dabaleedkii labada kun labaiy labaatanka labada kun saddex iyo labaatanka ay markaasi sheegeen in markaas haddana ay ku yartahay iyadoo weli deemo fara badan wadanka lagu leeyahay sagaal trilyan oo lacag aad u tiro badana lagu leeyahay wadanka taasi ayaa haddana culeys fara badan sii keenaysaa oo markaas haddana fursadahan oo ay kusii adkaan doontaa in ay markaasi ay ka dhiidhiyaan arrimaha qorshaha iminkana ay soo bandhigeen mise soo saarayaan iyadoo balse ay tahay shacabka haddana in lagu xudxudanayo xudxudashadeeda ka mid tahay dhegeystayaal waa arrimaha qodobadan ee tobanka qodob ee kala duwan ay soo kala saareen raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka willi runto arrimahaas ee saaka diirada ku saaran kaga hadlayna dhegeystayaal adigana ku maasanta la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka qoybara jimco wanaagsan dhammaantiin waxaa barnaamijka soo saaray nila socodsiin anigoo ah yuusuf bakad dhegeysti waxaanino ballana maalinta berito arrimaha gobolka qoybari inta hore waxaa asxaabta oga tegaya sidaasi nabadgelyo ku maasanta kuwa iminka soo wacayaan kuwa soo beegsanaan kuwa u suurtagelimaysa kuwa dabcan qaadka telefoonada ka go-ay kuwa markaasi ka qayb qaatay oo barnaamijka hatan markuu hawada soo galay dhegta markaasi noogu hayay fikirkooda arrintada markaasi ka dhiibtana waan uga mahad celinaya saaxiibayaal waqti badan ayaa markaasi isla sii joogi doona hadduu ibaar alaga noqo mar weliba waqti weliba xilli weliba saacad weliba ilbiriqs weliba waxaan markaasi leenahay maniga maarano waa isku maarana dabcan ma kala maarano dhegeystayaal idaacad waad dabcan waa kama maarantide anagana sidoo kale kaama maarano mar weliba dhinac weliba dhan weliba waa dabcan waa isku maaranaa saaxiibayaal dhegeystayaal inta ka hore waxaa naga tegaya sidaasi nabadgelyo jimco wanaagsan dhammaantiin weliba joogtaan naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeystayaal mawjadaas ka wiciina iska bedelis wararkii barnaamijyadaasana ay ku dhaafin gorow waxaa maqli doontaan xamdi guray iyo waxbarashadii tanaad dhegeystayaal biidnillahi tacaala inta ka hore sidaasi nabadgelyo saaxiibayaal